asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadii star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysaneysaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta wargeysyada waxaa laaya qoreen oo suux waliba aad ka dhageystaan star f m marka laga reebo sabtida iyo xadda dhegeystayaal wargeysada kale ah the daily nation the standard ayaan dhegeystayaasha la wadaagna suux waliba waxaan ku bilaab wargeyska u hore heesaaka wargeyska the daily nation musaaka waxaa halka ku qoray macluumaad fara badan kagana hadlayaa arrimaha markaasi xaalada dalka ka taagan laakiin marka hore aan ku hormara dhegeystayaal iyadoo wargeyska saaka warbixin dabcan gooni ah oo kaga hadlay halkan sida wargeyska bogiisa labaad saddexaad iyo afaraad iyo shanaad waana da-yarta ama dhalinyarada markaas imikan ay sheegayaan inay leeyihiin it is our time waqtigayna ama waqtigan waqtiga ayaa la joogaa dhalinyarada ama waqtigayna ayaa la joogaa oo waqtigii dhalinyarada markaasi dhanka habka siyaasadda wax kaga bedeli lahaayeen hogaaminta iyo weliba kuwa markaasi u hanqalitaagayo bosishonada ama xiliilka kala duwan ee wadanka markaasi ka dhacayo waxaa markaasi lasoo kala qaatay shakhsiyaad kala duwan oo markaasi soo kala abaabulay soo kala qaatay oo markaasi soo kala qaadana halka madaxweyne iyo ku-xigeenkooda doriti nyanguri soddon iyo laba sana jir waxay markaas ayadana dabcan isha ku haysaa in markaasi xilka ay qabato madaxtinimada halka sidoo kalena sidoo kale ninka lagu magacaabo brian olich soddon iyo saddex jir isagana uu leeyahay waqtigii dhalinyarada la joogaa waa soddon iyo saddex sana jir halka kuwa kale baarlamaanka iyo weliba kuwa gabarnada iyo senatarada sida maxamed waa maxamed waa maxamed balhadaar oo soddon iyo saddex sana jir mubaase ah iyo denis ruto oo sidoo kale soddon iyo shan sana jir ah westbocot senator isaga ayuu doonayaa iyo sidoo kale rotich oo soddon iyo afar sana jir ah iyo weliba charles jegwa oo soddon iyo lix sana jir ah soddon iyo lix sana jir oo kiisi kasoo jeeda maryam abubakar oo ayadana dhanka laamo kasoo jeedo waa sideed iyo labaatan sana jir halka kamunto maseme soddon iyo shan sana jir ayadana ay tahay iyo sidoo kale siko abuti oo iyadana markaas sideed iyo labaatan sana jir ay tahay iyo weliba irini jumutai soddon iyo afar sana jir dhegeystayaal waa da-yarta markaas imikan helalka wargeyska sidau ka hadlaya saaka wargeyska wuxuu faahfaahin kaga bixinaya macluumaadkan iyo weliba sida markaas imikan ay doonayaan in sidii ay isu kala qaybin lahaayeen sidoo kalena u loqon lahaayeen mid halkooda mowqifkooda keliya socdo sida sanada labada kun labaiy labaatanka loogu gaari lahaa waxaana ay rajeynayaan dhammaan in ay aaminsan yihiin in dhallinyarada ay ugu badan yihiin dadka wadanka markaasi coodkooda dhiibta waxaana ay sheegayaan in dhammaan ay soo jeedin doonaan sidoo kalena ay kicin doonaan si ay markaas u doortaan shaqsiga ama ayaga mathali lahaa sanada labada kun labaylabaatanka waxay leeyihiin waqtiga la joogo waqtiga dhalinyarada waqti ma ahan dad kale waqtiga loogu lumin lahaa ama sidoo kale isbedelada iyo hogaamin xumida markaas wadanka ka haysato ay diblo xoogan ku keeni karto sida wargeyska saaka uu qoray warbogiisa labaad saddexaad iyo afraad iyo weliba shanaad waxay markaas sheegayaan in ay xaaladda wadanka ay soo gebagabeeyaan oona kusoo gacanta usoo geliyaan dhalinyarada sida uu wargeyskayada ama wargeyska the daily nation uu qorayo saaka kubadda cagta ee dalka ee f k f ayaa waxaa la sheegaya in xafiisyadii loo diiday shakhsiyaadkii iyo sidoo kale waa dadkii markaasi halkaasi ka shaqeynaya iyo weliba dadkii u weynaa officialka ahaa sida markaas ay ku sheegayaan u soo waramayaan kadib markii wasaaradda sportiga dalka ay sheegtay in iyo weliba hidaha dhaqanka docor amina moxamed ama ambaasada amina moxamed ay sheegtay in halkaasi la geli karin kadib markii arrintan ay soo shaacbaxday iyo waxyaalo fara badan halkaasi laga dareemayay dhaqdhaqaaqa xoogan waxaana tani ay sheegayaan in kubadda cagta ee f k f ee dalka ee president nick mwende uu xaqiijiyey in asaga iyo weliba asxaabtiisa kale loo diiday inay galaan kadib markii halkaasi lagu dayay ciidamada ama ciidamo halkaasi la geeyey oo xafiisyadii la doonayay in halkaasi ay kaga howlgalaan ee san gelin sidoo kalena ay ka horsaageen waana dhanka kasaraniye xafiisyadooda waxaana sida wargeyska bogiisa shanaad qeybta sportiga uu qorayo faahfaahin kaga bixinayaa in waxyaalo fara badan laisku haysto laiskuna marinla yahay waxaana in fara badan dhaliilo loogu jeedinayaa kooxdaasi weliba kuwa kubadda cagta ee markaasi federaalka ama federationka sidii wax looga qaban lahaa waxaana la sheegayaa in ay arrintan iminka noqotay mid ugu hadalhaynta badan baraha bulshada iyo sidoo kale warbaahinada dalka waxaana markaasi sheegaysa aamina moxamed inay dib markaasi loo soo magacaabi doono qof tiimada ama kooxaha wadanka gacanta ku hayi karo ilaa amar dambe sida wargeyska saaka asagana uu ku qoray wargeyska the standard bogiisa lixaadi toddobaad wargeyska sidoo kale halkan waxa uu qorayaa iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka uu dabcan ay warbixin ama waraaq ay soo saareen halkan kaga hadlayaan ilaalada waa ilaalaha gaarka ah ee madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ay sheegayaan in ay sidoo kale aysan haysanin waxyaalihii officialka ahaa loogu talagalay ama sidoo kale waxyaalaha gooniga u ahaa kuwa markaas ilaalinayaan xafiisyada madaxweynaha ku-xigeenka iyo sidoo kale guryihiisa ama sidoo kale meelaha asaga privateska u ahaa uu degan yahay ama meelaha kale dabcan uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka ilaaliyaan inay dhibaato xoogan ay ka haysato maxay tahay dhibaatada waxay halkan dalbanayaan dabcan ay leeyihiin in ay sidoo kale waqti aysan helin sidoo kalena ay helin cuntada rasmiga saxda loogu talagalay ee food ratio waxaa loo yaqaano aysan helin waxaana warbixintan dabcan ku lifaaqneed qaabka qoraaleedka ah in wasaaradda ay kasoo baxday ee arrimaha gudaha dor fred mutsanki xafiiskiisa sida wargeyska bogiisa lixaad uu ku qoray saaka kadib markii qaylidhaan xoogan ay soo baxday kuna sheegeen inay dhibaato xoogan ay ka haysato tan iyo markii isbedel ama iskushaadheyn lagu sameeyey ciidamada madaxweyne ku-xigeenka weliba kuwa ilaaliya waa dabcan gurihiisa iyo xafiisyadiisa inay sidoo kale dayaxxumo ay haysato sida ay ku sheegayaan qaab qoraaleedkooda ah ee warqadda gabadha iyadana markaasi garsoorka u weyne justice mother come waxay iyadana markaasi iminkan ay dooneysa inay challenge garayso sidoo kalena ay la imaato hab sax dhaqan ah ay markaasi dhaarinta qaababkeeda kala duwan ay markaasi la doonayo in waqtiga jagada weliba xilka markay imaato habka iyo dabcan qaab istaraatiijiyeed ay markaasi lagu hogaansami doono iyadoo loo faaciyadoo markaasi lixdii garsoorayaal ee markaasi diideen dabcan waa labadi kun toddoba iyo tobankii diideen in xilka markaasi doorasho dib mar kale loogu laabto wargeeska halkan kaga hadlaya laakiin hadda iminka waxaa looga fadhiyaa qaabka iyo weliba sida ay markan istaraatiiji cusub oola imaan lahaayeen oo sidoo kale ku hogaamin lahaayeen qaabka garsoorka iyadoo loo mari doono hanaanka istaraatiijiyeed ee waafaqsan dastuurka dalka waxaana markaas leedahay in ay laakiin shakhsiyaadka iyo weliba kuwa kale ay iskaga degi doonaan waqtiga hadii markaas looga guuleysto doorashada laakiin hadday imaato waxaa loo raaci doonaa hanaanka saxda ah rasmiga ah sida qeybta dambe wargeeska uu ku qorayo wargeeska the daily nation wargeeska waxaa sidoo kale halkan uu qoraya saaka ee wargeeska the standard wuxuu leeyahay waxaan u diri doonaa guryahooda waxaa sidaas yidhi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxauna ula jeedaa madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale ra-iila odinga sanadka soo socdo waxa uu sheegay in markaasi dadaaladiisa iyo xoogiisa iyo juhdiga uu ku bixin doono sidii uu markaasi meel cilo usoo istaajin lahaa madaxweynaha uhuru kenyaata iyo sidoo kale ra-iila odinga waa sida wargeyska boggiisa sideedaad saaka uu ku qorayo waa wargeyska the standard wuxuu leeyahay waxaa markaas aniga iminkan iga go-an oo aan keliya waxa kaga qaban karaa sidoo kalena aan ku hanan karaa inaan xilkaasi aan helo inaan markaas u qabto waxaana u gargaaro dadka danyarta ah ee kenyaanka ah oo aan awoodin sidoo kalena aan ula imaado qaab istaraatiijiyadeed ee noloshooda ku maarayn karaan waqtiyada soo socdo iyo weliba dowladiisa uu dhisayo labada kun labay labaatanka sida wargeyska boggiisa sideed ku qorayo laakiin waxyaala qaar oo markaas iminkan soo baxay weliba taageerayaasha iyo kuwa xulafada la ah madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto warbixin ay soo saareen ama qayb markaasi statement qoraal ay soo saareen kuna sheegeen in markaasi waxyaala qaar ay maqleen hinta ah ama hanxaan qaar ay maqleen in markaas isku hadleyn xoogan uu u qabo raila odingas inuu markaasi isdoomarin xoogan uu ku sameyn doono doorashada guud ee soo socoto labada kun labaatanka laakiin tani ayaa markaasi jawaab uga dhigaysa hadalka ruto wargeeska uu soo xoginayo uu leeyahay sanada labada kun labaatanka guryahayaan dad u diri doonaa waxaana halkan la xusaya uhuru kenyaata waa madaxweynaha dalke hogaamiye xisbiga talada haya ee jubilee ee sidoo kale raila odinga oo asagana xisbiga o d m gacanta ku hayo wargeyska boggiisa sideedaad dhegeystayaal wargeyska waxuu halkan faahfaahin ka bixinayaa dhegeystayaal shakhsiyaadka ay halkan ku sheegayso wasaaradda horkacayso aamina moxamed in ay markaasi ay qalinka ku duugto sidoo kalena ay shaqada ka cerisay dadkii ka shaqeyn jiray sidoo kalena hogaamiyaashooda ah ay sheegayso in ay lagu arkay wax isdabamarin xoogan ee dhanka musuq maasuqa dhammaan ofishaladii ama sidoo kale dadkii gacanta ku hayay ayay markaas sheegaysaa in ay xafiisyadaasi dib ugu laaban doonin sidoo kalena ay gacantay ku hayaan ciidamada halkaasi jooga laakiin tani waxay noqotay mid hadalhayn fara badan noqotay iyo sidoo kale xildhibaano fara badan kaga hadlaya sida go-aanka ay u qaadatay wasaaradda isboortiga iyo sidoo kale hidahay dhaqanka ay horkacayso ambaasada amina moxamed warbixin dheer uu ka diyaaray wargeyska bogiisa lixaad iyo toddobaad ee dhinacyada kala duwan taabanayo ayaa markaasi mwende mwendwa waxauu ku sheegay taasi inay tahay mid markaasi aan wanaagsaneyn oo sidoo kalena mid aada u foolxun inay tahay in markaasi qaab aan wanaagsaneyn loola dhaqmo dadka iyo weliba dadkii dabcan ee lasoo doortay oo loo soo doortay inay kala hagaan sidoo kalena ay si wacan ugu wadaan qeybta kala dambeynta ee kubadda cagta ee dalkani kenya ee f k f loo yaqaano sida wargeyska saaka uu ku qorayo dhegeystayaal laakiin halkan ay leedahay aamina moxamed in ay tahay mid dabcan isdabamarin xoogan ay halkaasi ka dhex jirtay ama dhank musuq maasuqa sida ay ku sheegayso doctor ambasador aamina moxamed eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaashan fursadu siina saaka sida kuwa baristeen maqalka idaacadda iyo weliba hadalhaynta ee saaka waxyaalaha deegaanadooda qaryooyinka tuulooyinka meelaha kala duwan ay naga dhegeysanayaan laga hadalhayo ayaa iminkan fursad u siinaya dhegeystayaal waxaa halkan wargeyska intaana dhegeystayaasha qaadka telefoonada u furin waxa wargeyska halkan uu qorayaa in mucaalimiinta dalka ay dideen qeybta canshuura waa qeybta markaas caymiska caafimaadka in markaas ay doonayaan in isbedel ay lagu sameeyo sidoo kale ay soo saaraan taasoo ku sheegeen inay tahay waxyaala fara badan ay ka qaldan yihiin qaabka markaasi wax loo bixiyo weliba qaabka loola tacaalo dhanka macalimiinta weliba dhanka caymiska ay imaato day tahay markaasi weliba kuwa aan awoodin ee beshinka ah ee welchaska loo yaqaano kuwa markaas gaariga dadka naafada ah lagu wado waxyaala qaar oo markaas u baahiyiin in isbedel xoogan lagu sameeyo loona gudbiyo guddiga markaas u qaabilsan arrimaha caymiska ee dalka ee health cafa loo yaqaano kuwaasoo doonayaan in isbedel xoogan laga dhex sameeyo laguna kordhiyo waxyaalaha markaasi ay iminkan tabanayaan sidoo kale ay sheegayaan in ay tahay qeyb markaasi ka maqan macalimiinta wargeyska bogiisa tobnaad saaka dhegeysa wargeyska the daily nation bal dhegeystayaasha qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan jimco wanaagsan dhammaantiin waxaan filaya si wacan oo qurux badan in dhammaantiin kusoo wada kakacdeen sidoo kalena iskuwa iskaga warhaystaan dhammaantiin morning qaadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu
walaal qaale aadbaan ku salaamaya binta cabdi binti soo dhowow
waan ku dhaga walaal qaale aad baad umahadsantahay adiga maxaan kuleeyahay soo dhagow shukran
maasha allah dhagaxlayda waabtaan ka jooga faahfaahinaa dhankaas yaa awbariga caafimaadka adniga waa okay wax qaylo booq aan maqli karta subxaana watacaala soo ugu talagalay alle subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa roob qaar qalcado noo keen kulaal baana dilay aad baan kuu salaamaya walaal qaalaya insha allah maalintaa ku wacno
aad baad mahadsan tahay binti gabadhaasi way mahadsan tahay xilaha qaxootiga naga soo wada walaal magacaaga
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu siciid soo dhowow wade walaal xag alla lagaa soo dhaweeyey ajaar ina waxay dan kaa warday mhm nabadan ku ajiraysan alxamdulilah mhm
gaadiidka dhanka amniga ganacsiga waxbarashada waxaa sidoo kale gala kala socdaan mhm maqalka idaacadda saaraysan walow eel hore inay maqnaan jirta laakiin kasta aan aan ugu bagtay dhanka wargeysada mhm dhanka hadaleynta waa iska siyaasada weliba muruudka oo gacan bidxa lagu hayo mhm malaa waxaan leeyahay madaxweyne waddanka ma ka noqon doonaa mise waa raila amalo ninkaas waa bixi doonaa allahu aclam mhm dacadda inoogu salaan dhammaan dhegeystayaal sabax alkhayr aad baad mahadsan tahay dhegeystaha xigaha khadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum yusuf bakar wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu fumwani bumwaari rasiid ibraahim baaba soo dhow baaba waa fiicana aad baa u fiicna nabad baa lagu soo kacay aad baa loo fiican yahay nabad iyo qayb baa lagu soo kacay wadankeennu ilaahay baan ufogaynaa inaad ilaahay robti aad iyo aad
hayo walaalkeeyo rashiid fumwani uu mahadsan yahay xigaha kale khadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu cumar khiyaar haye
waalaikum salaam yuusuf bakar waa kaa qaada saaxiib meelaha si wanaagsan waxaana lagu abarisa ilahay nabadgelya marka jawiga aad ayuu u degan yahay iskuullada waa loo dareeray ganacsiga wax walba alxamdulilah abaar fara badana gobolka waqooyi bari ka jirta abaartaas maalaha naga soo bixiyo aamiin dhammaan dhegeystayaashii macalin yuusuf bakad adigana waa ku salaamaya shukran aad baad umahadsantahay saaxib waan kaa qaaday dhegeystayaasha sidoo kale way kaa qaadeen xigaha kale qadka Allaho, telefoonka asalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
ismaaciil tamarifa ismaaciil tanariva ka waran saaka tanariva
maasha allah alxamdulilah aad iyo aad ala fiican yahay ay
markaas maasha allah roob badan oo keena ala imaanay aad iyo aad aamiin aan leenahay anagana khadka telefoonka xigaha soo dhow walaal asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu yuusuf bakad waa ku salaam waa maxamed cabdullaahi barquuqe barquuqe ka waran saaka maxamed saaka jawi ka fiican nabad baa lagu carruurta iskuul ku aaday iskaa madaxii nabad baa loo kala futxoolay waa laga wala orortay nabad baa lagu wadray cirkana saaka uu qurxseen dhees buu leeyahay Mm.
waa si ilaahu raabnasi maaleen waa iska laganahay dhib ma qabno nabad baa waa keeti alxamdulilah tamaam aad baad umahadsantahay barquuqaye dhegeystaha xigaha khadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
xaliima magaalada wajeerkaas wacinka gaaraan buula xalana see lagu yahay buula xalane
alxamdulilah si fiicanaa lagu waabareyse Mhm.
goobaha waxbarashada waa la aaday roob allah naseeyaanu leenahay aad iyo aad
adigana waan ku salaamay shukran Dhegeyaasha- dhegeyshaalka istaa f m kulli dhammaantoodna waa salaamay aad baad mahadsantahay xalima wajeer walaal soo dhow magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu wakadka waan ku salaamayaa saaxiib waa ilka case oo gaarta kala Ilka Case Gaarisa, haye. Mhm.
wax wacan oo wanaagsan baan ku leeyahay Mhm.
gaarisa meeshan kaga sugnahay xaafada madiina kaga sugnahay alxamdulilah jawiga isku socodka dhaqaaqdhaqaaqa ammaanka dhan walba waa alxamdulilah waa jawi degan Mhm.
haddii hadalhaynta aan ka hadlo maanta waxaa waaye abaaraha daba dheeraadeen oo maxaa la jiray kuleelka faraha badan oo dadka dadka laanhayo Mm.
allahna allah naga soo qaboojiyaan dheelaha saaxiib wax wacan oo wanaagsan jamaca mubaarak baan ku leeyahay adeeg dhegeystayaasheeda aad baad mahadsantahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
ustaad maxamed tawane gaarisa dhika guri maxamed tabane gaarisa dhegaabure ka waran
walaalkii waan fiicanahay waan muraaqasanahay alxamdulilah jawigu degan yahay caafimaadka sidoo kale alxamdulilah Mhm.
roob bilaaw masiya noolayna nin kastaba waa difaacay cayaalka isguulaa loo yaacay annagii shaqada aan yaacnay marka adigana aad baan kuu salaamay dhegeystayaasha oo dhanna maalinta idin wahnaatanaya jimca wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu qadka telefoonka ugu dambe soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam
waa roob lasiyo roble sli ka waran saaka
alxamdulilah sida aa lagu noqo la barwaaqasanya maasha allah Mhm.
faseex weeye idaacadda aad iyo aad maasha allah iskooladii iyo dugsiyadii inkastoo dugsi maanta jirin haddana aad baa loo fiicanyay maasha allah jawigu waa caadi Mhm.
walxintana waa un abaarahan aad looga dhawaaqayo ilaahay waxaan ka baryanaa un dadka in soo qaboojiyo aad baad umahadsantahay saaxiib roble
sidoo kale saaxiib aad baan idin salaamaya dhammaantiin shukran saaxiib aad baad umahadsantahay sidoo kale anagana waan kaa qaaday waana ku salaamayna dhammaan meel walbaa joogtaan dhegeystayaasha waan salaamaya saaxiib subax wanaagsan jimco wanaagsan dhammaantiin meel walbaa joogtaan u diyaargaro warkii ee sideedii subaxnimo iyo faadumalaki dhegeysta waanu isku soo laaban doonaa qatarada idhayada weliba barnaamijka hogaanka xaalada dalka dhegeystayaal arrimaha siyaasadda saakaan ku gorfeyn doono biidnillahi tacaala adagana waa ku mahadsantahay inta xanuunsan allaha caafiyo marxaban ahlan wasahlan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka hogaanka taarikhda waxay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad ee noofembar sannada labada kun koob iyo labaatanka xaalada dalka barnaamijka jimco wanaagsan meelaba naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal waxaana barnaamijka jimcaha weliba arrimaha xaaladda dalkan ku gorfeyna waxaalihii markaas ugu dambeeyey ee dalka ka taagan waxaala markaas aadka loo hadalhayo waxaala markaasi dadkay aad ku danaynayaan waxaala markaasi aan ka soo saari doonaa su-aalaha iyo weliba dooda qodobka saaka ay markaasi ka imaan karayso dhegeystayaal iyadoo qeybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siino saaka sidai ku markaasi xaaladaha iyo dalka iyo weliba nuxurka sheekada iyo weliba saadaalinta iyo weliba arrimaha siyaasadda habka isku rurugayso isku badbedelayso kuwa markaasi u dunduleelo sidoo kale la fahansan qaabka siyaasadda ay isku socoto weliba dhegeystayaasha idaacadda star f m weliba naga dhegeysanayaan fursadahan u siiyo qeybaha dambe eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan barnaamijka intuu hawada ku jira dhegeystayaal waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah yuusuf baket adigana waad ku mahsanaan doontaa dhegeystayaal sida ii dhegeysan doonto iyo sidoo kale ii dhegeysanayso iyo weliba sidaa fikirkaada aragtidaada uga qayb qaadan doonto uga dhiiban doonto qeybaha dambe barnaamijyada markaan qaadka telefoonada dhegeystayaasheeda sharafta le aan u furo iyadoo madaxweynaha ku-xigeenka dalka socdaaladiisa uu ku kala maraya dhanka nyanza waa homabey kisumu iyo sidoo kale migori ayuu markaasi shalay soo gebagabay kulamada halkaas uu kaga dhacay dabcan uu kala qaatay dhegeystayaal waxaa madaxweynaha oo halkaas uu kusana homabey daayarta ugu digay inay markaasi fuliyaan dano siyaasadeed oo sida markaas uu hadalka u dhigay ay qabyaarad markaasi ku salaysan tahay waxaa madaxweynaha dad hadalkaasi dabcan uga digaya dabcan dhibaato marka qalalaasa ama qashqashaad xoogan asaga ka soo gaartay baabuurtiisa dhibaato ay ka soo gaartay waana midii markaasi aadka looga cabsi qabay laakiin maalmihii ka hore ama dabcan intuu ku sugnaa kisumu wax dhibaato saasi kamaysan dhicin laakiin kondole oo markaasi meel taageeraha aad ugu taageer badan yahay raila odinga ayaa markaasi rabshado halkaasi ka dhaceen inkastoo laakiin ciidamada booliiska ay leeyihiin digniin hore ayaa loo sii digay ama loo dhigay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxa uu markaasi sheegay in muwaadin walbo laga doonayo in uu taageero dhinaca uu asaga dareemayo sidoo kale uu danihiisa siyaasadda uu markaasi dana uga jirto uuna ku tixgelin karayo sida madaxweyne ku-xigeenka hadalka uu dhigay ruto ayaa markaasi ku adkeysanaya in laga maarmaan ay tahay in la adkeeyo midnimada kenyaanka maadaama loo diyaar garoobayo doorashada guud ee sanadda soo socota labada kun labaiyo labaatanka waxaa tani markaasi uu micnaheedu ay noqon karaysaa in ay markaasi dhibaato kale hor leh ay markaasi noqon karayso iyadoo rabshado xoogan ay markaasi ka dhacday sidoo kale lagu burburiyey baabuurta uu madaxweyne ku-xigeenka watay laakiin dastuurka dalka sida uu qorayo qof waliba muwaadin kenyaan ah ama qof waliba ololihiisa siyaasadda ama qof waliba inuu tegi karo ganacsu ka samaysan karo sidoo kalena ololihiisa siyaasadda meeshu doon uu kaga fushan karo taasi laakiin maysan dhicin oo waxaa markaasi la gelay qashqashaad xoogan oo taasi oo cid badan markaasi ay dhaliisha afhayeenka baarlamaanka dalka justin muturi wuxuu u sheegay in qof waliba uu ideolojikiisa ama sidoo kale qaabka istraatiijiisa uu gadi karo siyaasadda laakiin in naceeb iyo weliba faquuq markaasi ay mamnuucay ka tahay qofka la dhegeysto ajandaha iyo qorshuhu qofka uu sida u wato laakiin wuxuu leeyahay waan ka xumahay waxyaalaha markaasi ay ku dhaceen ku dhaqaaqeen dadka kisumu ku dhaqan waxaana uu leeyahay waa in markaasi ka taxadaraan kayna fijignaadaan arrimahan waxaa sidoo kale arrintan ka hadlay musalia mudabani madaxa xisbiga anc wuxuu sheegay inay tahay mid markaasi laga soo gudbay minkana dib loogu noqonayo wuxuu leeyahay musale mudafadi waxaa dhammaan farayaa in aad ay u cambaariyaan asxaabta siyaasadaha kala duwan ee dalka iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka xududaha i e b c iyadoo sidoo kale guddi loo saaray inay baaritaano ku sameeyaan arrintan iyo weliba ciddii ka dambeysay in ololahaasi qalaasaha ay dhibaatada ay ku keentay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxay noqotay mid markaas aad looga hadalhaya dalka guud ahaan dabcan warbaahinada sida twitterka ee facebooka ay noqotay mid markaasi hadallo kala duwan ay dabcan loo adeegsanayo inkastoo qaar ee farta ay ku fiiqayaan ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga oo leeyahay in dad qaar arrintan ay soo qorsheen ama soo maleegeen in dhibaato ay gaarsiiyaan madaxweyne ku-xigeenka laakiin madaxweyne ku-xigeenka william ruto asaga dhibaato maysan gaarin haddaba waxaa la isweydiinaya maxay tahay waxyaalaha markaas u dhimi karto haddii markaas iminka dhagaxaan iyo weliba meelaha dadka ololahooda siyaasadda ay markaas geenayaan weliba meelaha taageerada xoogan uu ku leeyahay raila omolo odinga weliba halka bartamo dabcan halkuu asaga kasoo jeeday ee dhanka nyanza ee kisumu dhegeystayaal iyo weliba migori homabey inkastoo laakiin dhibaasi qalaasi dhibaato aysan ka dhicin homabey iyo migori laakiin meelaha dhibaatada ay ka dhactay u badan waxay ahayd oo dabcan ciidamada booliska ee sunta dadka ka ilmeysis ay ku kala ceeriyeen ama ku kala direen dhanka kondele dhegeystayaal oo dhibaato xoogan ee ka dhacday inkastoo markii dambena xaaladda iska degtay laakiin burbur xoogan ayaa baabuurta madaxweyne ku-xigeenka waday kasoo gaaray xitaa gaariga uu saarnaa qaybta dambe kiyowga ama qaybta dambe markaasi muraayada ayaa markaasi ka jabtay taasoo markaasi warbaahinta aada u waday iyadoo markaas ciidamada kuwa markaasi qaaska u ah oo ilaalinayay ay ka codseen inuu halkaas iskaga baxo laakiin waxau u sheegay in loo baahan yahay in hal markaasi hal meel looga soo wada jeesto olole markaasi siyaasadeed oo markaasi ku salaysan adeegsiga qabiilka iyo weliba kala qaybsanaanta shacabka sida uu madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto uu ku sheegayo kulamadiisa iyo weliba halka ololaha meelaha qaar uu ka sameynaya uu ku waday intuu ku sugnaa nyanza tusikubali kugawanywa kwa misingi ya kabila, rangi, dini ama zingine. Lazima tuungane ili tuweze kukabiliana na changamoto zinazotukumba kama taifa. Ndio mimi nawauliza, tunataka tuungane sisi wote mahali ambapo tunaungana kwa minajili ya kushughulikia yale changamoto yanatukumba kama Kenya. Ndio mimi nauliza hapa, nimekuja hapa Homa Bay, mnakubali tuungane? Munakubali umoja ni nguvu? Tunakubaliana tuungane hapo kwa UDA, kwa chama ya kazi ni kazi.
waxaa tani ay imaanaysaa dhegeystayaal arrintaasi qabyaalada uu doonayo in meesha laga saaro qof walibana arrin- af- dabcan fikirkiisa iyo ar- arrimihiisa ajendaha uu qof waliba ka iibiyo haddaba sidoo kale maxay tani u dhimaysaa sumcadda weliba dhanka nyanza iyadoo markaasi in badan aadka looga hadlay sida isbuuci dabcan isbuucan aad ku maqlaysa weliba barnaamijkan kusoo qaadanay waxyaalaha markaas laga filan karo taageerada iyo weliba sidoo kale booqashada halkaasuu ku tegayo inkastoo laakiin ay weli madaxweynaha ku-xigeenka dalka uu sheegay marnaba uusan ka quusanaynin balse uu ku noqon doono halkaasi si uu ololihiisa siyaasadda uu geeyo sida uu ku sheegay madaxweyne ku-xigeenka william ruto oo kulamo markaasi kala duwan la qaatay ismaamulada ama ka qaatay ismaamulada kisumu migori ayaa shacabka gobolkaasi ka codsaday inaysan sanadka laba- inaysan sanadka labada kun iyo labaatanka xilka madaxtinimada ugu ta- ku taageeraan si lamid ah sidii markaasi horey uga soo garab istaagay raila odinga oo codkooda markaasi ay ku taageeraan kuna siiyaan codkooda rasmiga saxda haddaba ra- dabcan ruto arrimahaas ka hadlayo
Mnajua mimi hapa nimesimama siku ile ya Gwambo walikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye, si nilisimama na yeye mpaka akapata kiti ya prime minister. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Si nimesimama na Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais. Mimi nimesema safari hii mimi nasimama na hawa mahasla mpaka yule ambaye hana kazi apate kazi na yule biashara yake ni kidogo apate biashara. Mtanisaidia mimi hasla jameni?
bayaan ay soo saareen taageerada iyo weliba xulafada markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxay markaasi ka codsadeen in arrintan ay dad qaar ee siyaasadda ay faragelinayaan sidoo kalena dhibaatada ay ka dabeen dad qaar ay dhallinyaradaasi soo abaabuleen laakiin taasi waxaa beeniyey madaxa xisbiga odm raila odinga kuna sheegay in ay xisbiga uu hogaaminayo uu ka dambeeyey ama uusan ka dambeeyo rabshado shalay dabcan waa darar markaasi lagula soo laga soo tebiyey dowlada waa dowlad deegaanka ee kisumu xilli uu halkaasi ku sugnaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga ayaa ayaa sheegay inuusan dooneynin inuu markaasi ka qayb noqdo da- dabcan dacaayad siyaasadeed oo dhibaato uu markaas asaga sumcadiisa ku keeni karto siduu hadalka u dhigay raila odinga maruu warbaahinta dalka mid ka mid ah uu markaasi ugu waramayoy waxa uu xusay in william ruto uu yahay muwaadin xaq u leh inuu markaasi socdaali karo meel walba uu ku tegi karo meeshuu asaga doono qof walibana uu markaas ajendihiisa aragtidiisa siyaasadeed uu ka iibin karo qofka kale raila ayaa intaasi ku daray in ka hor sanadkii so- socdaalkii ruto ee kisumu laanta xisbiga o d m ee ismaamulka ay soo daar- ay soo saartay bayaan ah in madaxweyne ku-xigeenka wadanka uu xor u yahay inuu yimaado uu mar- sidoo kale codbixiyaasha uu la hadlo laakiin taasi maysan dhicin ila markiiba waa maxa- waxaa markaas isbedelay eh, taageeradii iyo sidoo kale arrimaha uu madaxweynaha qorshaha uu ku-xigeenka dalka uu ka watay halkaasuu ku tegay kisumu laakiin dhanka khubarada danka siyaasadda ka faallooda waxay sheegayaan in ay markaas looga baahan yahay dadka markaas ku dhaqanki nyanza inay markaasi la mid noqdaan sida ismaamulada kale ama kawntiyada kale ama eh, dabcan dadka kale sida u dhaq- ula ula dhaqmayaan oosan ay ku ekaanin shaqsiga markaas ayaga ay markaasi hurmuudka u yahay laakiin qofka siyaasadiisa ama higsigiisa siyaasadda way ka dhegaysan karaan laakiin ma aha inaad ficil ama waxyaalaha qaar aad ugu bedesho qofka adiga markaasi marti ku ah sida mid ka mid ah eh, dabcan oo- oo- oo markaasi uu mid ka mid ah dadka halkaasi ku dhaqan uu u sheegay uuna dadka uu uga digayay dhegeystayaal waxaana dhegeystayaal ham iminkan loo degaya waxyaalaha markaasi ra-iisul wasaarihii hore dadka dabcan sumcadiisa iyo weliba uu u dhimi karto meelaha asaga uu ka soo jeeday nyanza haddii dabcan ay dadka qaar ay leeyihiin haddii ka dabcan Ru- ruto meeshuu kasoo jeedo uu Ra- ruto dabcan raila odinga uu ku sugnaa oo dhibaatana ay sidoo kale kasoo gaarin lag- laguna soo dhabeeyo maxay tahay waxaa markaasi ruto hadduu tego meelaha uu kasoo jeedo sidoo kale deegaankiisa raila odinga dhibaato loogu gaarsiinayo maxay tahay sumcadda siyaasadeed ee iska bedeli karta raila iyo weliba ruto oo markaas asaga laga yaaba in xamaasad qaar ay qaato ilan waa bili aadan sida qaar ay, qa- ay sheegayaan khubarada dhanka siyaasadda waxay markaasi leeyihiin tani waa mid markaasi aan loo adkeysan karin balse u baahan in xalkeeda loo helo kelig waxay ku markaasi farka farta ku fiiqayaan xalkeedana u raadinayaan madaxweynaha ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga in markaasi dib ugu laabto siyaasa dhammaan sidoo kalena uu ku wargeliyo ma aha dhegeystayaal markii ugu horreysay ra- eh, dabcan madaxweyne ku-xigeenka halkaas dhibaato lagu gaarsiiyo la- laakiin waxaa kasii horreysay een, ninkii jimmy wanjiki oo markaasi saaxiibka dhowna ahaa raila odinga sidoo kalena isagana doonaya in xisbiga siyaasadeed xisbiga o d m uu kusoo istaago sanada labada kun dhaylaadsanka laakiin migori markuu tegey wuxuu markaasi kala kulmay dhibaato iyo weliba in markaasi dhagxaan xa- ga- baabuurtii u watay asagana ay kasoo gaarto waa meelaha markaasi iminka leeyahay in shaqsigii labaad waa ruto halkaasi duu tego dhibaato ay kasoo gaarto maxay u dhibi kartaa regionkaasi iyo weliba deegaankaasi ay markaasi ku badan yihiin taageerayaasha madax ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga xisbiga o d m raila odinga ayaa waxa uu sheegayaa in ruto uu markaasi muwaadin u yahay sidoo kalena uu socdaali karo meeshuu doona uu tegi karo si- oo ololihiisa siyaasadana markaasi dadka uu kaga dhaadhicin karo raila ayaa wuxuu sheegayaa in ka hor socdaalka ruto uu laanta xisbiga o d m oo sidoo kale ay soo saareen sidoo kalena ku sheegeen inay soo dhaweeyaan qof waliba ama shaqsi ama muwaadin weliba oo markaasi ololihiisa ajendaha siyaasadeed gada- gadayo ruto raila odinga oo asaga arrimahaasi ka hadla inkastoo asaga uu leeyahay aniga ma ihi caruur ama caruur ma ihi oo markaasi qof wax abaabula karo abaabulayo sidoo kalena dad markaasi kicin karo laakiin waxaan leeyahay arrintaas waa mid markaasi lagu fudaaday wuxuu leeyahay inkastoo arrintan dabcan ay qaab siyaasadda isku bedeshay weliba dhanka twitterada ficil celin fara badan ficil celin fara badan ay laiskugu jawaabaya qaar ka mid a senatarada qaar ka mid a xildhibaanada kuwa markaasi taabacsan dhinacada kala duwan ee raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dhegeystayaal sidaa horaanba oo la soconay dabcan waa labada shaksi ee imikan ugu cadcad shi- shakhsiyaadka markaasi doonayo in ay siyaasadda ay ku wada biyashubtaan sanada labada kun laba iyo labaatanka codka codbixiyaasha ee dadka ay dhiiban doonaan waana dadka markaasi go-aanka ay ka gaari karaan dadka kenyaanka ah oo markaasi isku diyaarinayaan doorashada guud ee waddanka ka dhici doonto labada kun laba iyo labaatanka waana wakhtiga markaasi ay asteysay eh, guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c bisha sideedaad ee sanadka soo socdo inay markaasi ay doorasho ka dhacdo waddanka sidoo kalena go-aanka ay ka gaari karaan dadka shacabka kenyaanka ah iyo cidda markaas wax u qaban karto laakiin inta ka hore qofku waxa uu markaas ku qosban yahay ama sidoo kale uu ka tegi karaa meel waliba uu doono ololihiisa siyaasadda inuu ku geen karo laakiin tani ayaa markaas iminka nooc kale ama weji kale u bedelaysaa oo markaas u dhimi kartaa in dhibaatada ay markaas meelo qaar ay ka dhalan karto haddii aan waxba laga qabanin sidoo kalena aan laga hadlin waxaa qaar markaasi farriin ay u dirayaan in arrintan ay soo farageliyaan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga in arrintan si toos ah ay u tagaan kisumu sidoo kalena lagula hadlo qofka halkaasi tego oo aan far loo qaadin sidoo kalena dhibaato aysan soo gaarin inta markaas ololihiisa qorshaha siyaasadood uu ku jiro sidoo kalena ay ka dhegeystaan waxa markaas ajenda ama qorsho uu u wado waa sida markaasi ayaga ay dadka ay kaga dhaadhicinayaan ama sidoo kale ay qaar ay sheegayaan inay kaga dhaadhiciyaan dadka halkaasi ku dhaqan waa meelaha markaasi xamaasadeeda aada usii sarreyso ee dhanka nyanza hadda aan soo qabto mid ka mid a adeega qaybta barnaamijka ha dhegeystayaal intaan falanqeynta fa- dheerdheeraan sii gudagelin faahfaahinteeda iyo weliba eh, in aan markaasi soo qabto waxyaala kale ee ku saabsan raila odinga iyo sidoo kale william ruto dhibaatada iyo waxyaalaha markaasi ka dhalan karta markaasi eh, iminkan shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay markaasi lada dunida way tallaabsatay oo waxaa markaasi la jooga duni casri ah adeega internetka waxaan uu noqday mid markaasi marnaba aan laga maarmi karin waayo waxaad markaasi ka faa'idaysan kartaa adeegyada kala duwan markaad haysato internet waxaad helaysaa adeega dowladda dowladda sida markaasi cos codsiga baasaboorka laysinka darawalnimada iyo waxa la midka sidoo kale qofka waxa asaga markaasi shakhsiga ama qaaska u ah inuu markaasi ku dalban karo sidoo kale kala socon karo asagoo adeega qadka internetka shirkada isgaarsiinta safaricom isticmaalayo in filimada asxaabtaada sidoo kale aad kula daawan karto sidoo kale muuqaalo f- aad iska- iska daawan karaysaan ama iska duubi karaysaan dhegeysta ma jeceshahay telefoon casri ah internet ma isticmaashaa waxaa markaas ula jeedaa inaad mar aa- aad isticmaali karto sidoo kale aad kala socon karto warkii ee sideedii subaxnimo faaduma laki ay akhrisay inaad kala socon karto shabakada www star fm co co k dhegeystayaal waana fursad markaas shirkada safaricom ay ku keentay waana badan qaybta markaas ay ku leedahay oo qofka uu kaga faaideysan karo star five four four hash ama xidig shan afar afar afar afar geys waxaana markaas aad helaysaa dhegeysta labaatan shin oo kaar haddaad ku shubato ama labaatan kaar banal a ku bedelato waxaa markaas helaysaa hal saac oo markaas qofka oo g bgiisa one g b oo hal saac oo markaas wax waliba qofka ku daawan karo sidoo kale uu kala socon karo sidoo kale muuqaalo kala duwan youtuberada nooc waliba adiga markaas ku cajabgeliyo uu qofka uu kaga faaideysan karo qof waliba markaas macaamiisha safaricom wuxuu markaas kaga faaideysan karaa adeega internetka xirfad cusub oo qofka ka baran karaa qayb noconada loo kala noocyada kala duwan loo kariyo qaabka markaas harqaanka qaabka markaas cilansaarka haddii aad oo markaas adiga waxaas o dhan kuga adag yihiin dabcan howshaas waxaa kuu fudayn karta shirkada isgaarsiinta safaricom iyo sidoo kale qaybta adigoo booqato youtubeka laakiin youtube marka hore waxaa kaaga horeysa inaad booqato inaad marka hore haysato dhegeystayaal bandol kugu filan oo shirkada safaricom markaas aad ka qaadato star five four four hash ama xidig shan afar afar afar geys kadibna waa dabcan labaatan shin haddaad dhaata ku shubato ama banal aad ku shubato waxaad helaysaa hal g ama one g ayaad helaysaa oo qofka hal saac oo dhan markaas ku daawan karo muuqaalada uu xiiseeyo hadday taa kuwa diini ah hadday taa kuwa markaas wax ka barasho ah weliba xirfadaha qofka aad u xiiseeyaan gabdhaha weliba hablaha guryaha markaas ku sugan ee kuwa markaas shaqaala'aanta iska ah inay kala socon karaan sidoo kale ka baran karaan qaabta wanaagsan cunada lagu kariyo qaab markaas wanaagsan oo qofka uu isku soo saari karo qab xirfadiisa ee weliba harqaanka qof qob weliba qofku isku soo saari karo inuu wax ka barto cilaanka noocyada weliba shirkadda ay kugu talagashay bal ka waran dhegeyste adigoo teelkaaga ama telefoon kaada gacanta ku haysato ayaad war dhamaystiran helaysaa waxaana ka daawacan karaysaa ama kala socon karaysa dunidan iyo daafaheeda wax waliba dhacayo telefoonkaada waa goorma waa markaad haysato telefon waa markaad haysato internet dhamaystiran adeega internetka shirkada isgaarsiinta ee safaricom ayaana markaasi kuu fudaysa ma jeceshahay inaad muxaadaro gabeeyo iyo waxyaaba kala duwan aad daawatid internetka waxaasoo dhanna waxaa kuu fudaysa shirkada isgaarsiinta qeybta markaasi star five four four hash kadibna adiga markaasi sarifan kara qeybta tunikiwa bil baa qaadan kartaa maalma qaadan kartaa ama usbuuc baa qaadan kartaa sidoo kale waxaa qaadan kartaa saddex maalmood hal maalin ayay qaadan kartaa dhegeystayaal qof waliba awooddiisa tabartiisa si wax uga faa'iido ugana helo sidoo kale uu kala socdo uu kala jahan qaado dunida sida qaabka isku rogrogayso isku badbedelayso dhegeysa wax waliba oosan adiga markaasi aad ula socon karto oo sidoo kale uu waxba aysan kaa gabanaynin maantaba booqo oo wax waliba halkaas kala soco haddii ay shaqala-aanta sidoo kale waad booqan kartaa safaricom qaybta markaasi star five four four hash tuninkiiba kadibna waxaad raadin kartaa shaqooyinka meelaha kala duwan ay ku kala jiraan star f m codka gobolka waqooyi bari oo isku soo laaban doona warkii sagaalka subaxnimo dhegeystayaal hadduu ibaha raalli ka noqdo kadibna dhegeystayaasha qeybaha daba fursad u siin doonaa si aan qodobka dooda ugu soo bandhigo sidoo kalena aan iskula gorfayno dhammaanteen waa hagaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin meel walbaa joogtaan waa isku soo noqod wanaagsan warkii ayaa soo dhegeysateen ee sagaalkii subaxnimo dhegeystayaal fadma laki way ku maadsan tahay warka sida quruxda badan ay noogu soo jeedinaysa gabadhaas laakiin intaan barnaamijka soo gudagelan dhegeystayaal aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka aan dhegeystayaal waana shirkadda k c b bank bankiga k c b ayaa markaasi iminkan garab taagan macaamiisha inuu markaasi kobciyo ganacsigooda bal ka waran qof goobka adiga joogto kula joogo oo xaqiijinayo in markaasi wax walba uu kula dhamaystiro uuna kula noqdo saaxiibka aada ku dhow haddaba bangiga k c b ayaa ah saaxiibka halkaa joogta islamarkaana xaqiijinayo in ganacsigaaga heerkaad doonayso uu kaa gaarsiiyo k c b bank waxa uu leeyahay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laan oo guud ahaan dalka waxaana markaasi ka helaysaa dalalka kenya ruanda burundi tanzania south sudan iyo weliba etoobiya bangiga k c b waxa uu leeyahay adeegyada kala duwan sida maalgelinta xoolaha hagbadda maalinta dabcan maalgelinta ganacsiga adeega hagbadda ama yuutada wuxuu markaasi qofka ka faa'iideysan karaa dad iskugu yimaada oo maalgashi iyo waxa la midka doonaya inay samaystaan tiradoodana ay tahay marka laga doonaya inay noqdaan shan iyo kont shan iyo weliba inta udhexayso konton shan qof ilaa iyo konton qof inta udhexayso ayaa laga doonaya inay noqdaan waxaadna fursad u helayaan ama u heli karayaan inay helaan lacag gaarayso ilaa iyo laba boqol iyo konton milyan oo maalgelin ah ee bankiga k c b bank uu markaas maalgelin qofka uu ku samaysan karo siinaysa bankiga muddo lix sana ayay lacagtaasi kusoo celin karayaan dhegeystayaal bulshada soomaaliyeed oo kuwa markaas isticmaal hanaanka hagbadda ama yuutada adeegan ayaa uu noqonayaa mid si ay si weyn oga faa-iidi karaan dadka bangiga waxa uu leeyahay adeega k c b sahal bank waa qeyb markaasi ka mid ah bangiga k c b oo ah adeega waafaqsan shareecada islaamka waa ana- waana hanaan markaas keliya ee ka shaqeyn kara kobaca dhaqaalaha balse uu hogaansan qiimahaaga waxa uu markaasi ku siinaya adeegyo kala duwan oo waafaqsan sharciga shareecada islaamka waana adeeg u gaar ah muslimiinta si ay uga faa'iidaystaan maanta ka faa'iidaysta adeegyada k c b oo tag laanta kugu dhow ee bangiga dhammaan laamaha kala duwan ee bangiga ayaa ka helaysa adeegyada k c b sahal banking dhegaysta maad ma tahay ganacsade macaamiil ka ah k c b bal waxaad noo sheegtaa sida uu bangiga k c b kuu caawinayo adiga iyo ganacsigaaga wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir k c b eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama whatsappka eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba ama booqal laanta kugu dhow ee bangiga k c b k c b waa saaxiibka bangiga dhegaystayaal maanta waa aan ka faa'iidaysano bangiga oo sidoo kale halkaasi aan u tilaabsano u dhaqaaqna jihadaasi dhegaystayaal si aan uga faa'iidaysano suurtagalla u noqono in markaas waxyaala qaar aan shi- shirkad aan u noqono sidoo kale waxa badan aan ku soo saarano oo markaas wax badan nolosheeda ka bedeli karayso dhegaystayaal aan kugu daro dhegeystayaal intaanan barnaamijka qeybihiisa kale aan sii gudagelin dhegeystayaal shirkada airtel ayadan warfax- war farxad leh bay u haysaa dadka waa kuwa warka ismaamulada kala duwan ee dalka uu ka kooban yahay waxaana markaasi loo keenay war farxad warka farxadda leh ee loo keeno la sheegaya maxay yahay ama muxuu yahay airtel wuxuu ku keenay adeega oo markaasi xowli ah oo si dheer markaasi qadka telefoonka ama qad weliba nooc weliba oo markaasi four g ah si wanaagsanna waxaad oo dhan aad ugu filin karayso ama u dhammaysan karayso dhegeystayaal airtel haatan wuxuu sii xoojis waxaa markaasi ay sii xoojisay adeegyada four g oo aad markaasi ka helaysa ismaamulada kala duwan ee dalka adeega four g wuxuu markaasi ku siinayaa adeega dhegeysta oo waa mid markaasi fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaad muuqaal ka daawanayso youtube-ka ma ahan mid markaasi kaa go-ayo ama istaagayo ilaa waxaad haysataa mid xawaarihiisa si dheer u socdo ee qadka four g ee shirkada airtel ku keentay oo si wanaagsanna markaas aad kala socon karayso haddaad wax markaasi dhegaysanayso sidoo kale kuma dhibayo oo qadka kaama tegtegayo ilaa waxaad haysataa oo aad isku hubtaa four g meel waliba aad joogto dhegayso ama ismaamulada kala duwan ee dalka in markaasi dhibaatadii baahiyadii ay qabeen laga eh, ciribtiray waayo maba ahan mid markaas culays ku ah dhegaysta maantaba ku bir qadka telefoonka ama qadka markaasi telefoonka casriga ee airtel oo teg laanta kugu dhow ee airtel soona qabso lafta airtel oo four g ah xusuusnow waxaa markaas laga doonayaa in markaas aad la timid kaarka aqoonsiga markaad aad tegayso dukaamada airtel internetka airtel waa mid markaasi four g wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad daawato waxyaabo badan sida inaad markaasi daawato xirfad oo aad markaasi ka barato sidoo kalena caruurta waxay markaasi kaga muraajacaysan karaan ama waalidiinta uga muraajicin karaan casharada markaasi layliga iskuulka looga soo diro ama looga soo dhiibo kuwa dugsiga iyo kuwa iskuulada sidoo kale dhegeysta waana qad markaasi tuulada min tuula ilaa iyo min markaasi magaalo ilaa dhan weliba qofka meel fog joogo oo si dhowna wax weli- howlihiisa kala duwan oo si qurux badan oo ka- halkaasi ku dhamaystiran karo ama sidoo kale wax kusoo dalban karo isagoon baadiyaha meelaha fog wixii ma aha geedaha la fuulayo wixii ma aha buuraha la fuulayo ma aha taa iminka waa laga gudbay waxay shirkadda sa- airtel ay ku leedahay dabcan adigoo gurigaada hoos fadhida ama sidoo kale xoolahada la jira ayaa qadka telefoonka nooca doonta qofka ula wici kartaa ama ula hadli kartaa adigoo qad internetka sida xowliga ah uu si wax walba uu kugu soo qaban karo sidoo kalena youtube-yada waxyaalaha kala duwanna oo qofka uu ka daawan kara dhegeystayaal maanta waa inaad markaasi kaga faa'iidaysa shirkadda airtel fursadan kala duwan ay dahabiga ay ku siisay oo howlahada aad markaasi kusoo afjari karayso dhegeystayaal aan dib ugu soo laabana barnaamijka hogaanka xaaladda dalka saaka diiradda ku saarayna arrimaha madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo weliba booqashadii markaas uu ku tegay homabey iyo weliba dhanka nyanza waa homabey iyo sidoo kale wuxuu ku tegey countiga kisumu waxaa sidoo kale ku tegey migori laakiin wuxuu dhibaato kala kulmay countiga kisumu oo markaasi ka nool eh meel la yidhaahdo dhegeysta dhibaato ay kala uu kala kulmay laakiin waxaa markaasi sheegeen in ciidamada booliska ay mar hore digniin ay sii gaarsiiyeen madaxweyne ku-xigeenka laakiin la sheegayo inuu iska indhatiray ama sidoo kale iska dhegatiray warbixinta markaasi loo soo gudbay qaabta markaas mucaqabaraadka ama sidoo kale qaabka sirdoonka wadanka ay kusoo gudbiyeen ay ku sheegeen in halkaasi dhibaato uu kala kulmi karo madaxweyne ku-xigeenka haddii uu tago wixii ay markaasi saadaaliyeen eh, booliska ayaa sheegeen in uu markaas ay soo baxeen kadibna baabuurtii madaxweyne ku-xigeenka u watay ee dhibaatay kasoo gaartay laakiin imikan waxaa laisweydiinaya maxaa weeyaan ama waxay ay tahay haddaba maxaa kasoo gaaraya waa sida subcadda raila odinga raila ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga inuusan markaasi inuu qayb markaasi ka noqon da- dabcan dayaacad waa dabcan daya- waa dayacaad siyaasadeed ama qof markaas lagu dayaca lagu daya- lagu dayacinayo ama sidoo kale lagu een, eh, lagu cambaaraynaya siyaasaddiisa inay noqonin haddaba sida mer meesha uu ka soo jeedo oo ay u noqon doonta mid markaasi ay qaali iyo dhibaato iyo rabshada aysan ka dhicin qof waliba ololihiisa siyaasadda halkaas uu ku geenayo waa sida siyaasadda markaasi qofku ku han- ku han- ku hanan karo ama sidoo kale uu kaga gudbi karo maxay tahay iminkan tilaabada saxda la gudboon raila odinga oo dadka markaasi qowmiyadiisa ama dadka asiga uu kasoo jeedo uu farin uu qaar u diri karo si ay dhibaatada iyo weliba dhibaato kale markaas aysan usoo kicin waxa uu xusay in william ruto uu yahay muwaadin xaq u leh inuu sidoo kale socdaali karo qe- qeybo kala duwan ee dalka ka mid ah inuu tegi karo shacabkana sidoo kale uu kaga gadi karo ajendhihiisa siyaasadeed raila ayaa intaasi ku daray inuu markaasi ka hor dabcan socdaalkii ruto ee kisumu laanta xisbiga o d m ismaamulka ay soo saartay bayaan ah in madaxweyne ku-xigeenka wadanka uu xor u yahay inuu yimaado oo sidoo kale codbixiyaasha uu la hadlo sidoo kalena uu ka wey- u weydiisto inay taageero xoogan u siiyaan raila Odi- dabcan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto intuu ku sugnaa kauntiga kisumu wuxuu dh- dhanka boodhaboodayaasha kuwa markaasi dhugdhugleyda wuxuu siiyey lacag gaaraysa laba dhibic shan milyan halka kuwa um, qudaarta hooyooyinkana uu siiyey lacag gaaraysa laba milyan waxa uu sidoo kale sheegay inay markaasi suur- suurtagalnimada fursadaha kala duwan ay markaasi uu doonayo in lacago aad u tiro badan uu doonayo inuu u fuliyo sidoo kale wax uga qabto sanad weliba haddii markaasi ay u doortaan sanada labada kun laba iyo labaatanka isagoo sheegay in dhanka qasabka ama qawaaxa waxaa loo yaqaano weliba dhanka sokorta waxaana fara badan ee beeraha inuu markaasi ka saacidi doono wax badanna uu isbedel uu ku keeni doono qayb ay kaga noqon doonaan kenyaanka kale iyo weliba waxyaalaha heshiisyada iyo ballanqaadyada ee halkaas uu tegay laakiin taasi waxay markii uu ka soo baxay goobtaasi kanoole u imaaday is- dhib- dhibaatadan ay dhacday raila odinga oo arrimahaasi ka hadlay bal asagana wuxuu yidhi inkastoo laakiin arrintan uu asaga iska foganayo uuna beeninayo in isaga ama xisbiga uu dhiyama hogaaminayo uu ka dambeeyey rabshadaha shalay raaliahada kuwii markaasi darad ka dhacay lasoo tabiyey in dowlad deegaanada kisumu xilli uu halkaasi ku sugnaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kuwaasoo rabshado baabuurta uu watay kasoo gaaray laakiin siyaaba kala duwan ayaa markaasi looga falceliyey dhibaatada madaxweyne ku-xigeenka kasoo gaartay eh, halkaasi inkastoo asaga laakiin eh, arrintaas weli uusan ka hadlin laakiin wuxuu sheegaya qaab markaasi eh, isagoo dadka kula hadlay wuxuu leeyahay warjoojiya dhagax tuurka aad- aad tuuraysaan oo aan wada hadalno oo markaas buuqa joojiya ma aha mid- ma noqon karto mar waliba meel markaas dhagax tuur ay ka noqoto magaaladan dabcan wuxuu la jeedaa dadka halkaasi ku dhaqan waa goob markaasi fagaarayaasha ma ahayn mid markaasi sida khubarada dhanka siyaasadda kuwa faalo ka faallood waxay leeyihiin madaxweynaha ku-xigeenka een, kuwaas eh, s- dabcan waa ilaali- ilaaliyaashiisa gaarka ah waxay markaasi ka codsadeen eh, in madaxweynaha uu gaariga galo sidoo kalena uu kasoo tago laakiin taasi waxaa leeyahay madaxweynaha wuxuu guri dusha sar uu ka saraa gaariga asagoo dhagxaanta ay socdaan inkastoo ciidamada booliiska ee sunta dadka ka ilimisaysay ay ku kala ceeriyeen dadkaasi laakiin arrintaasi waxaasoo dhan eh, waxaa iska been eh, sida beri iska yeelay ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga shalay oo asagana markaasi warbaahin mid ka mid a warbaahinada dalkan la hadlayay Sina haja na ku, ku, mimi si mtoto mdogo ya kwenda ku- kuorganize watu ku- kuwarushia Ruto mawe. Kwa sababu gani? Bwana Ruto ni kitu kidogo sana kwangu. Yeye anaweza kutemzuru kila mahali vile anavyotangatanga kila mahali, anapiga anabweka hapa na pale. Hiyo ni si- haki yake ya kibinadamu, apige kifua yake, akohoe, ateme mate. Hiyo ni sawa kabisa hiyo ndio demokrasia katika taifa letu. Mimi sitaki kuingia kwa mambo ya porojo, nataka niongee mambo ya kweli. Ziara ya Ruto, Ruto ni Mkenya, anaweza kutembea pahali popote kuongea na Wakenya na chama chetu ile branch ya Kisumu County ilitoa taarifa ikaambia wa- watu ya kwamba aruhusiwe Ruto auze sera zake kama mtu yeyote, kusiwe na vurugu yoyote.
waxaa horaan markaasi kula teliyey taliyaashiisa madaxweyne ku-xigeenka in si toosa halkaas uu tago nyanza horaan oo oo la sheegaya inuu baqdin ahaan uu ka qabay oo dhibaato markaasi ay kasoo gaarta shakhsiyadiisa laakiin wuxuu markaasi leeyahay uu ku dhabar adeegay sidoo kalena uu ku tegay in halkaasi wixii kasoo gaaray ha kasoo gaaree inuu halkaasi uu boqdo uu tago laakiin waxaa taasi geesnimo u yeelan leeyahay sida qaar ay sheegayaan dadka eh, in dadka la taliyaashiisa inay halkaasi ku dirqiyeen sidoo kalena uu booqdo dhanka nyanza inkastoo walow xita dadka qaar ay leeyihiin in taageero xoogan uu ka helin ama sidoo kale kuura ama codka ah, markaasi ku filan inuu ka helanin inkastoo halkaas ay ku badan yihiin dadka taageerayaasha u ah madaxweyne ku- waa dabcan raila odinga waana madaxa xisbiga o d m waa halkuu ka soo jeedo haddaba tilow maxay tahay waxyaalaha iminka la gudboon dadka halkaasi ku dhaqan iyo sidoo kale iyadoo markaasi mar waliba looga cabsi qabo qof waliba oo ah, ololihiisa ama shakhsiyadiisa siyaasadda ka gaday ama danihiisa siyaasadda doonaya inuu ajendihiisa siyaasadda uu kaga gado mu- wadanka sidoo kalena qeybaha markaasi nyanza waana qeybaha markaasi homabey kisumu iyo sidoo kale migori waxaana saddexdaasi maalmood uu ku kala sugnaa goobahaasi laakiin keli inkastoo lasoo tabiyey meelaha dhibaatada ka dhacday ay ahayd kisumu laakiin wuxuu u sheegay madaxweyne ku-xigeenka inuu halkaas ku noqnoqon doono kusoo laaban doono asagoo markaasi uun u jeexinjeexaynin dhibaato weliba kasoo gaarta halkan ilaa markaasi ay ka ogolaadaan inay markaasi tahay wadan dimuqraadi ah lagu nool yahay oo sidoo kalena qabyaalad aan lagu kala geyn karin sida uu madaxweyne ku-xigeenka william ruto uu sheegay tusikubali kugawanywa kwa misingi ya kabila, rangi, dini ama zingine. Lazima tuungane ili tuweze kukabiliana na changamoto zinazotukumba kama taifa. Ndio mimi nawauliza, tunataka tuungane sisi wote mahali ambapo tunaungana kwa minajili ya kushughulikia yale changamoto yanatukumba kama Kenya. Ndio mimi nauliza hapa, nimekuja hapa Homa Bay, mnakubali tuungane? Mnakubali umoja ni nguvu? Tunakubaliana tuungane hapo kwa UDA, kwa chama ya kazi ni kazi.
waa hadalada madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto isagoo arrimihiisa sii wato dhegeystayaal codadka kale ayaan dhegeysanayay Unajua mimi hapa nimesimama siku ile ya Gwambo walikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye, si nilisimama na yeye mpaka akapata kiti ya prime minister. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Si nimesimama na Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais. Mimi nimesema safari hii mimi nasimama na hawa mahasla mpaka yule ambaye hana kazi apate kazi na yule biashara yake ni kidogo apate biashara. Mutanisaidia mimi hasla jameni?
hadalkaasi dhegeystayaal iyo weliba waxyaalahaasoo dhan waxay imaanayaan kadib markii raila eh, ah, hadalka raila ayaa ayaa markaas imaanaya dhegeystayaal in markii uu dabcan hogaamiyaha labaad ee wadanka ama madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto si toosa markaasi ula xidhiidhay khalalaasaha saameeyeen ama dhalinyaro markaas ay sameeyeen oo dhagaxaan ay ku tureen eh, kolonyo baabuur ah oo markaasi la socotay ama sidoo kale ay burburiyeen baabuurtaasi dhanka daaqadaha booliska dalka ayaa rabshadaha eh, markaasi kala dadka halkaasi rabshadaha ka sameynaya ama xaafadaha kondoole ee magaalada kisumu u- u- ku aaneeyay in markaas isku dhac dhexmaray dhalinyaro markaas ku heshiiyeen ama ku heshiin waayeen lacago uu bixiyey madaxweyne ku-xigeenka wadanka hase ahaatee waxaa tani ee beniyey afayeenka xafiiska eh, madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto david mugonyi eh, dhegeystayaal sida markaas hadalka loo dhigayo laakiin bayaan sidoo kale ay soo saareen qaar ka mid ah xulafada markaasi taageersan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sheegeen in ay arrintan loo baahan yahay in wax laga qabto sidoo kalena noqoto meelaha markaasi taageerada xoogan uu ku leeyahay raila odinga ee weliba dhanka nyanza in isbedel xoogan oo la- ay la imaadaan sidoo kalena ay arrintan ka gudbaan dhibaatada qalalaasaha marxaladaha kala duwan ee mar waliba wadanka la gelinayo oo sidoo kale u eg tahay u muuqan tahay horan ayay ahayd dhegeysan markuu is- markuu hore uu tegaya kisumu ay ka codsadeen dadka halkaasi ku dhaqan in madaxweyne ku-xigeenka uu aqbalo uuna ogolaado in markii doorashada haddii looga guuleysto uu ogolaado sidoo kalena buuq iyo qayli ay dhibaato usan eh, dabcan eh, ka dhicin laakiin raila odinga iyo qaar ka mid ah xulafada siyaasiyiinta ee william ruto ayaa ciidamada markaasi ammaanka ka dalbaday inay sameeyaan baaritaano qof qoto eh, waa baaritaano qoto dheer si loo xaqiijiyo in tallaabada looga qaado cid ka dambeysay rabshadihii sha- dabcan darad ka dhacay ee countiga kisumu oo weliba kondoole ama kondoole dhegeystayaal ee dhibaatada ay haraysay ama keentay in markaasi kolonyadii baabuurta la socotay madaxweyne ku-xigeenka ay dhibaato ay iska soo gaaraan haddaba dhegeyste maxay tani u dhimaysaa raila odinga iyo weliba dhibaatada markaasi soo gartay madaxweyne ku-xigeenka dhi- eh, madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyadoo markaasi dastuurka dalka ee eh, labada kun iyo tobanka uu qorayo in qof waliba shaqsi waliba meeshuu doono wax waliba uu ka samaysan karo sidoo socon ugu- siduu doonana ugu socon karo iyadoo markaasi uu awood u leeyahay qofka inuu meeshuu doono ololihiisa siyaasadda u geen karo sidoo kale uu la hadli karo cidduu doono cidda markaas uu soo dhaweeyana ciday doontaba haba ahaatee laakiin dhibaato ee rabshada aan lagu qaadi karin laguna fulin karin dhegeystayaal waana midda markaas iminka lagu aaneynayo sidoo kalena dharbaxa xoogan eh, ku noqonayso inay soo gaarto madax- ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga halka meesha uu asaga ka soo jeedo iyo qowmiyadiisa in dhibaata iyo rushada ay markaasi kula kacaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada dhegeystayaasha aan qaadka toolan fur- eh, u furaya dhegeysta laakiin marka hore iyo ogolaada inaa markaasi soo qabto mid kamid a adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysta shirkada safaricom Eh, waxaa markaas iminkan ay ku siinaysaa fursad markaas aad dahabi u ah dunida way tallaabsatay oo waxaa markaas la jooga dunia casri ah adeega internetka waxau markaas noqday mid aan murnaba laga maarmi karin waayo waxaad markaas kaga faaideysan kartaa adeegyada kala duwan markaad haysato internet waxaad helaysaa adeegyada ka- dowladda sida markaas codsashada basaboorka laysinka daroolnimada iyo waxa lamidka sidoo kale waxaad markaas ka helaysaa adeegyada adiga sida qaaska ku ah internetka oo hela markaas aad jeceshahay oo aad halkaas kala socon karto kalana kalana tilaabsan karto dhegeysan inaad markaas faamiligada asxaabtada kulamo halkaas aad ku wada qadataan ku wada sheekeystaan adigoo adeegsanaysa internetka shirkada safaricom star five four four hashan xidig shan afar afar afar gees haddaba dhegeysta safaricom waxay markaasi kulada ka fadiyeysa adeega internetka si aad u hesho waxyaabo badan oo aad markaas u baahneed oo in badan markaas la tacaabaysay qof waliba oo ka mid ah macaamiisha safaricom waxay markaasi kaga fadiyeysan karaan adeegyada internetka xirfadaha cusub ayaa markaasi qofka kaga baran karaan har- harqaanka qaabta qaybka marka ama hablaha sidoo kale qaybta kala duwan ee cunnada loo kariyo haddii aad u baahan tahay briiska sida loo kariyo baasada booshada ama ugaalida iyo weliba canjeerada jabatiga waxaasoo dhan wax waliba noocyada kala duwan xitaa biyaha si loo shiido noocyada kala duwan waxaa laga yaabaa kuwa qaar inay k- shiiditaanka hata ay garanaynin waxaasoo dhan waxaa ka baran kartaa qaybta youtube-ka dhegeystayaal waana fursad markaas youtube-ka aad kaga faidi karto laakiin waxaasoo dhan waxaa ka horeya marka hore inaad qaato star five four four hash kadibna aad qaadato dhaata adiga kugu filan dhegeystayaal waxay ku shirkada safaricom ku leedahay haddii aad qaadato labaatan shilin ama ad iibsato dhaata labaatan shilin ah waxaad helaysa one g b oo ah hal saac markaas aad kula- ku daawan karto youtube-ka sidoo kalena kala socon karto waxaad doonto waxaad jeceshahay diini muxaadarooyin cunno karis haddaa rabto ah, harqaan haddaad doonto i- iyo weliba xirfadaha kala duwan ee markaas cilaansaarka waxaasoo dhan ayay markaas kaa suurtagelinaysaa sidoo kalena kaa xaqabtinaysaa baahida kala duwan oo markaas youtube-ka ku qabtay star five four four hash adeegan oo markaasi aan filayo in qof waliba uu si wanacan uga faa'iideysan karo waxaa markaasi dunidan ay casriyowday bal ka waran dhegeyste adigoo telefoonkaada gacanta ku haysto ayaad war dhammaystiran helaysaa waxaad dhac waxaa markaasi dunida waxaa ka dhacayo iyo daafaheeda ayaa markaasi gacanta ku haysata oo halkaas ma u baahnin qof kale inuu kaaga waramo qof kale inuu kaaga turjumo waxaasoo dhan uma baahnin adiga ayaa gacanta ku haysataa waa goorma waa markaad internet haysatid adeega internetka ee shirkadda isgaarsiinta safaricom ma jeceshahay inaad muxu- muxaadaro gabayo iyo waxyaabo kala duwan ee markaas aad ka daawato internetka way kuu suurtagelisay wayna kuu fududaysa shirkada safaricom star five four four hash ama xidig shan afar afar afar geys anigana waxaan kuleeyahay labaatan shilin oo internet qaado kadibna hal g b one g b oo markaasi one hour qofku kula hadli karo ama qofku wax waliba uu ku samaysan karo hadday tahay ina wada hadallo wada sheekaysi wada waxyaalahaas oo dhan aad wada gashaan whatsappka imoha facebooka waxaad doontaba aad gashee iyo weliba inaad markaas youtube-ka waxaad kaga daawan karto waxaasoo dhan adeeg ku jirtaa waxaa meeshaad u isticmaali karta adeeg ku taala anaga ma garan laakiin waxaan ku leenahay waa fursad markaasi shirkadda ay kuu fudaysay ay ku leedahay waqtigaada la joogaa saaxib ina star five four four hash aad qaraacdo ama star five four four hash ama xidig shan afar afar afar geys inaad qaraacdo sidoo kalena halkaasi aad ku xulataa inta adiga doonayso inta aad markaas adiga raalli kaga noqon karto inta markaas adiga ku awoodi karto ama ku wadi karto maalintaasi ayaa kaga faa'idaysan kartaa internetka shirkadda safaricom dhegeystayaal isbuuclaha maalinlaha iyo sidoo kale bilaha ayaa qaadan kartaa internetka safaricom dhegeystayaal maanta uu ka faa'idayso fursadda safaricom ee ku keentay dhegeystayaal aan kugu sii doro bangiga dhegeystayaal intaan dhegeystayaal qaadka telefoonada fursadda u siina bangiga k c b muxuu kuu keenay ma la socotaa waxyaalaha markaasi faa'iidada uu kuu keenayo iminkan aad ka ogtahay weli ma booqatay waxaa lagu sheegaya weli ma is aruursateen oo gurub gurub is- intaa iskula kacdeen ma tegteen oo halkaasi kama faa'idaysteen oo ma dhahdeen waxaan baan u baahan nahaye ma naloo qaban karaa ma naloo fulin karaa bankiga k c b ayaa markaasi ku garab taagan ama garab taagan macaamiisha inuu markaasi kobciyo dadka ganacsigooda aad u hoose dadka ganacsigooda inay kobciyaan bal ka waran qofka markaas adiga aad haysato qof markaas adiga ka agdho hadduu aabahaya iyo haddii hooyada ay tahay iyo haddii eheladaad ay tahay waxaa markaas jeclaanayd qofkaas in a- mar mar weliba aad hilmaam haddii garab uu ku siiyo haddaba bangiga k c b ayaa saaxiibka halkaad joogta ah islamarkaana xaqiijinaya inuu ganacsigaaga heerkaad doonayso kaa gaarsiiyo k c b bank waxaa markaas uu leeyahay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laant guud ahaan dalka waxaaba waxaana ka helaysa dalalka kenya rwanda burundi tanzania south sudan etoobiya haddaba bangiga k c b waxau ma- markaas leeyahay adeegyada kala duwan sida mar- maalgelinta xoolaha hagbada maalgelinta ganacsiga adeega hagbada ama ayuutada waxaa markaas kaga faa'iideysan karaan dadka iskugu yimaado ama sidoo kale is aruursado oo doonaya inay markaas waxyaala is- is- samaystaan inta u dhexaysa shan qof ilaa iyo konton qof waxaana fursad u helayaan inay helaan ilaa iyo laba boqol iyo konton milyan oo maalgelin ah muddo lixib sano ayaa qofka markaas la doonaya inuu ku bixiyo ama kusoo gabagabay lacagahaasi bulshada soomaaliyeed oo kuwa markaas isticmaala hanaanka hagbada ama yuutada adeegan ayaa markaas uu qof noqonaya mid si weyn oga faa'iideysan karo bangiga waxa uu leeyahay adeega k c b sahal bank waa qayb markaasi ka mid ah bangiyada k c b oo ah adeega waafaqsan shareecada islaamka waana hanaan markaasi keliya ka shaqeynka kobaca dhaqaalaha balse u hogaans- u hoggaansan qofka qiimihiisa waxaana uu ku siinayaa adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg markaas u gaar ah muslimiinta si ay uga faa'idaystaan maanta waa ka faa'iidaysta adeega k c b oo tag laanta kugu dhow ee bangiga dhammaan laamaha kala duwan ee bangiyada ayaad markaasi ka helaysa adeegyada k c b sahal banking dhegeysa ma tahay ganacsade macaamiil ka ah bangiga k c b bal waxaad noo sheegtaa sida uu bangiga k c b kugu caawiyo adiga iyo weliba ganacsigaada wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir eber toddoba hal hal eber siddeed toddoba eber eber eber ama whatsappka eber toddoba hal hal eber siddeed toddoba eber siddeed toddoba haddii mar kale kugu celiyo wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir eber toddoba hal hal eber siddeed eber eber eber eber ama sidoo kale kala xiriir whatsappka eber toddoba hal hal eber siddeed toddoba eber siddeed toddoba ama booqo laanta kugu dhow ee bangiga k c b k c b waa saaxiibka bangiga dhegeystayaal maanta oo dhankaas u jehaysano aan u dhaqaaqna dhankaasi saaxiibal anagoo is aruursanayno qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qaadka telefoonada iminkan fursad uusan haddaba dhegeysta maxay tahay waxyaalaha iminkan ama caaqaxumadu markaas uu kala kulmi ama uu la kulmaya raila odinga haddii markaasi deegaanadii meelihi uu markaas uu ka soo jeeday ay dhibaato uu kala kulmay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto way tahay markaasi siyaasadda iyo mustaqbalka sida ay la- waxyaalaha qaar ay iska bedeli karayso dhankiisa qaadka telefoonka dhegeysta walaal soo dhow magacaaga magaceega alla maxamed aadan xuseen haye maxamed aadan xuseen
maanta waxaa laga hadlaya dhagaxin gisha lagu soo dhagaxiyey ruto aad iyo aad aad iyo aad horta meesha waa siyaasa intay ku sugan tahay horta maxamed aadow horta gaarisa caddeyan ku sugan ani soo dhowow
marka horta waxaan waa siyaasa mhm
marka mid oo asaga inuu geeyab dhici karta oo dhahay markaa diyaal sameeyo sumcadda raylan oo ka hadlaya laakiin taasi wuu iska beynay beri buu ka ka noqday ma de wogta waa siyaasada nin waxaysa aad samayn ama cunugaada maanta wax soo sameeya ugu dhayn waa sameeyey mhm
waa fahansamaha waxaan waa siyaasad ciidanka asaa geeyey wax dhagaxiyey waa fahansamaha aad laakiin maxay u dhimaysaa mustaqbalkiisa siyaasadda Horta, wa- waxa raila waxa u dhimaysa ma laha haddaba waa ogeed ah, tii maraykan oo joe floy waa ogeed sheekadii afrikaanka lagu soo jeeday kuri badan lagu cunay maxaana ka dambeey biden in qoorta loogu jaa ciidamo soo direen mhm
marka tanna waa siyaasada oo meeshaan la geeyo ma see diisay ku ogaan karta ilaahay maasay ku ogaan kara ay u leedahay meesha hatigin digaala kaaga maasay udhigi karta haye
marka waxaa leeyahay ruto asaga ciidankiisa gaajo u baaba'ayo oo waardiyaasha wax cunaan la ilay aad baad umaasan tahay maxamed aadan xuseen ciidanka horta waxaasi kasuumu lacagta ku qaybinaya iyo waxaan Mhm.
doorasho marka hore markay doorasho jiri muxuu geyn hadda markuu geynayo waa un waddanku galanaya soo maa aad iyo aad laakiin ciidanka dowladda u xilsaaran soomaan lacagta dadweynuhu cunaya lacag dadweynuhu cunaya marka ruto anaga de- waxa waa siyaasadda raylan wax uma dhimaysa wuuna soo geli aad baad umaasan tahay wax maxamed dhanka gaarse iga soo wacay dhegeystahaasi fikirkiisa aragtidiisa dhammaan cid waliba fikirkeeda aragtida waan soo dhaweynaya dhegeysan haddaba iyadoo markaasi dhibaatada iyo rabshadaha baabuurtii dhagaxaanta ay ku tureen ee dhanka dadka ku sugnaa kisumu iyadoo horaa markaasi loo digniin loo diray madaxweyne ku-xigeenka laakiin laleeyahay dhan jalaq umuu siinin waxyaalaha markaasi digniinta loo diray in ay halkaas uusan tegin laakiin wuu tegey iyadoo halkaasina ay dhibaato kasoo gartay madaxweyne ku-xigeenka haddaba maxay tahay sumcadda raila ee markaasi u dhimayso isagoo markaasi deegaanadiisa ay dhibaato mar waliba ay kasoo baxdo eena laga soo tabiyo inkastoo asagana uusan sidoo kale dadka kula hadlin laakiin wuxuu leeyahay waxaan markaas xafiiska laanta halkaasi odium ay ku leedahay dadka een, halkaas ku dhaqan ay kala hadleen kuna sheegeen in ay arrintaasi ah, sidoo kale soo dhaweeyaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iminkana dhegeystayaal arrintaasi ah, siyaabo kale isku badbadashay oo arrin siyaasa ee loo bedelay ro- loo rogrogay ay noqotay walaal soo dhow magacaaga waan ku maqlayaa
ani waxaan leeyahay fikradayda macnaha siyaasiyadda maanta hadda meesha ka jirta ra-iisul wasaare ku-xigeenka hore ee macnaha Raila Odinga beriga uu soo galay inaan waqooyi bari aad uga fiicnan magacayga horta aan kuu sheego waxaa la yidhahdaa nuur ismaaciil waxaan joogaa lagdheeraa meel ka mid ah naye nuurow
maanta oo macnaha een, hadda een, madaxweyne ku-xigeenka inta waqtiga uu ku jirayna aad baan u liidanay sax
marka ani fikradayda waxaan arkaa in Raila waxba u dhimaynin aad baad umaasan tahay waxba uma dhimaysu leeyahay nuur aad buu umaasan yahay dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga mm m shabaax haye
alxamdulilah soo dhow walaal waa la socotaan filaya
waxaan la socdaa doodii haddii aan u guda galo waxaan leeyahay horta halgaalo iyo dhagax tuurka waxaa ka dambeeya aan dhihi lahaa cali museegi raali ahaa ma garatan haye
weligiisana wuu samayni jiray oo wax hadda maanta u bilaaba ma ahan sax
waxba iyo daali maan dhihi lahaa anigu madaxweyne ku-xigeenka wax ka meel ka reebana ma laha kuuraana wuu helhayaa laakiin eh, m m shabax markaad fiiriso maxay u dhimaysaa raila iyadoo halkuu ka soo jeeday qowmiyadiisa ay u badan yihiin maxay tahay arrinta weli ay weli u daba socdaan inay dhagax tu- dhagax tuur ay tuuraan
dolarka asaga uga soo jeedo besay ka dhaxaysaa maxay kula tahay adigu horta far baa ku godan soo maa haye
aad bay waxa u dhimaysaa weliba sumcadiisaana ku dhimanaysaa gobollada kale hadday la qabaan waxaa kama dhacaane aada iyo aad
marka asagay ku goyon tahay asagaana dhigayaa dadka maada madaxweyne ku-xigeenkoona kasoo horjeedaa oo bartu istaaya uu ku aflagaajeynaya oo ku afxumaynaya ma garat laakiin la- laba shakhsigooda hadday is eh, weeraraan waa mid laakiin inay bulshadii iyo dadkii codkooda dhiiban lahaa ee haddana dhibaato qallaase ay keenaan dhinacada kala duwan ha- waddanka la leeyahay waa in loo hoggaansamaa oo qabyaalada iyo weliba eh, in colaad oo siyaasadda ay keento looga gudbaa marka see looga gudbi karaa marka haddii ay kisumu sida ay samaynayaan lagamaba gudbi karo oo waxa weeye ol olaha adiga aad wadato haddaad ku wadato reehedel halkan iyo soo istaagin qabiil iyo waxay istaagnaanaysaa qoloqolo ma garata iyo kahorimaad ma garata haye
marka waxba yuusan iska hadlaynan aan dhihi lahaa sumcadda inta dambe uu iska dilahayaay wax kuhorasinahayana ma laha haddii la siiyane sooma gelahaye waa un laga gedisanahaya asaga wuxuu ku daalahay waa bilaash ma garatay aad baad umahadsan tahay em shabbaax
aadaa mudan shukran dhegeystayaas umaadsan yahay xigaha qadka ku raagay soo beegsan markaan aan leeyahay qaadka telefoonada weli eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada dhegeystayaasha weli siinaya walaal soo dhow magacaaga
oo waa ducaale mombasa ducaalan baase haye
aniga ninka saailigu waa ninka ruto eh mhm dadka waa laga qaban lahaa booliska dhaar markuu tegaya ama asha marayna baa joogo mase waa booliska laguma dhexay haye
marka maxay soomaali maxay tiri sigaara maankeeda qabtay masaajid doonay ma gasho haye
marka ninka asaga qalad kale maxaa buu rabaa inuu kacimo ina hadda laakiin een, hadalka hadalka macnahaasi waxa marka een, marka waxaa le asagoo miyirkiisa qabo waxa halkaasi tegey
eh ducaale ha marka asagoo miyirkiisa qabo kisumu tegey oo ogyahay in dhibaato uu kala kulmayo miya marka ha laakiin la socotaa ducaale dastuurka inuu qoraya qofka meel uu shu- meeshuu doono inuu tegi doono midda iyo way jirtaa oo la- la- laga doonayo qofka in lagu ammaangeliyo ha way jirtaa midda marka dhibaato suma marka u- uma keenaysa raila
reela wax dhibaato u keenaysa male laakiin hadda waxaa laleeyahay dadka qaar ilan ruto hata meel buu kasoo jeedaa raila hadduu meesha beri tego waa tahay ducaale aad buu mahadsan yahay soo dhow walaal magacaaga salaam salaam calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaal barnaamijka halkada aad iyo aad magacaaga
yuusuf samow yuusuf samow halkaa ku sugan tahay mad- madoogaasho yuusuf samow madoogaasha soo dhow walaal Ah, waxaan ka xumahay rayla dhibaatada dhagax tuurka ku imaaday uhuru ruto ku imaaday waxaa ka dambeeya rayla ma dhihi karo la- ra- eh, raila waa ka dambeeya laakiin asaga wuu iska beeniyey laakiin sababtii waxyaalaha u dhimi karto meel asagu kasoo jeeday bulshadiisa ay kasoo jeedo
colka kasoo horjeeda labada qof ay isku horjeedaan labadooda isku soo horjeedaan colka ku imaaday mid hadduu col ku imaado midka kale baa soo bixiyey maxaa kale haye
marka waxaan ku eedeynaynaa inuu isaga ka dambeeyo fadlan waxaan leenahay naga dambeeyo colka iyo qalalaashaha kenya aan ka dayan leenahay aad baad umahadsan tahay yuusuf samow qadkaas wuu mahadsan yahay dhegeystayaas madoogaasha iga soo wacay walaal magacaaga halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
yuusufabada waan ku salaamay axmed cali qorow bultawfiiq magara axmed cali haye
aad baa loo wanaagsan see tahay alxamdulilah saaxib soo dhow ka qayb qaada barnaamijka barnaamijka baamee qayb qaad mhm
william ruto horta ma- ina- inaad rayla madaxweyne laho xaqiiq ma loo hayaa
dabcan ba- baabuurtiisa laga riiqay ruto waxaana taag- ta- eh, riiqeen taageerayaasha raila odinga
Ee, dee waxa la hubo horta ina la sheegaa fiican dhiga horta dadku waa fara badan yahay dhinkan jiriax lama tartamaynin ee, niman kale nafsinkooda waa iska jireeni aha
marka horta ina wax la xaqiiqsadaa fiicneede aha
marka ninkaana un laga tuhum qabaa oo la dhahay ninkaana dhagaxweyne ugu horta ninka inaan xaqiiqo loo hayno ma malayna horta haye
Ee, Raila Odinga waxay kasoo gaar kasoo gaara ma laha waxay aad ruuta aad dhagaxay waxay kasoo gaari ma laha mhm
marka ay tahay ee, Raila Odinga iyo iyo William Ruto waa un laba nin oo maaragtay kursi ku tartamaya nin walba oo miiska miiska waa tegi karaa oo maaragtay waa dad waa waa bulan karaa ma tahay mhm
marka nin oo meel ku kooban oo maaragtay la xadida ma laha صح
marka nin walba wuu xuraas u yahay laakiin in musuqmaasuqa la iska daayo oo maaragtay iyo been abuurka la iska daayo oo oo maaragtay oo oo la- oo la isgaadanaa aa- aa horta fiicani mhm
marka ee, william rutona isagana ee, madaxweynaha la dhigayo isagan dhinkiisa waa fara badan yahay hanuunaan wuu dhigaya aan waxaan lagu arka ma aqaanee mhm
marka ee, raila waddankan waxba kasoo gaari maysa siyaasadaha iska wadani oo nasiibkaadana waa qabtaaye dadkana siyaasadda iyo maaragtay iyo musuqmaasuqa ka dhaafani william ruto aad baad mahadsantahay waa axmed cali dhanka raami iga soo wacay wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi walaal soo dhow magacaaga
aa walaal magacayga waxaa la yidhahdaa yuusuf bakad kamid ah waa magac walaal magacaaga nairobi baan kaga socda yuusuf yuusuf yuusuf yuusuf maxaan kugu daraa yuusuf axmed waa waya yuusuf bakad inaa dhahda umalaynaye samiga aan ku dhahay samiga waa tahay soo dhow yuusuf axmed nairobi walaal programkaadan waan la socdaa horta haddaan u gudob galo aad iyo aad
aad iyo aad bay sumcadiisa hoos ugu dhacaysaa sax
because qofka musharax ah muwaadin kenyaan waaye mhm meeshuu doonana inuu ka kambeen garayn karaa sax
haddana waxaa uga sii daraysa xalay hadalku ku hadlay isagoo nin odaya waxaa laga rabay waa ka xumay waxaas inuu dhaho mhm waxyaalo kale kusii daray ma garad mhm
ayagana hadday caqli leeyihiin ama ay taageero u yihiin waxay rabaan waxaa fiicneed inay soo Mhm.
dhoweeyaan kura xataa yeesasiin hadday rabaan sax
laakiin mar haddii madaxweyne ku-xigeenka waddanka oo xisbi ka taagan kuwa kiambu jooga maxay samaynayaan kuwa Mhm.
eldooro jooga maxay samaynayaan mhm marka aniga waxay ila tahay ra'yigeyga haddaan ka dhiibto sumcadda oo musee baba waxaa waay hoos ay u dhigaan kuwaas mhm
Aa, waana ku salaamaya.
marka isaga roob cid maxaa la gudbaa marka een yuusufow waxaa la gudbooneed hadday taageero u yihiin inay soo dhoweeyaan asaga xalay waxaa laga rabay markuu hadlaayay obolojas inuu ka bixiyo mar dambe uu ka bixiyo laakiin wuxuu yidhi ninkaas oo wuxuu yidhi oo meel kastaba macnaha wuxuu yidhi "Wa- aniga wax agteeda ka yahay malahu dhahay ma Mhm.
garatay gudoogow dhahay ma fahantaay mhm soo marka qof dhan oo gabaaridii uu ku jiray oo la tuuriyeeyey oo maraadaha laga jijibiyey dadku dhaawacmay waxaas waxba kamuusan soo qaadin aad iyo aad marka qofkan waa muwaadin kenyaan ah eldherood u imaadaa kisumu meel kasta asa waa lagu soo dhoweeyaa Mhm, soomaaho mhm.
hadda gaaris oo kale for example Mhm.
dad baa taageersan mhm dadkaas maogtahay violence waxyaalaha ku bilowda waxaan oo kale waay ma fahan aad iyo aad marka aniga waxay ila tahay waxaan waaye musey sabote yake mangukia habo habo jana aad baad mahadsan tahay yuusuf axmed waa tahay dhegeystaas nairobi iga soo cuumaasan yahay xigaha kala qadka telefoonka siina walaal magacaaga
Hello, salaamu calaykum Star FM.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
Masha Allah, waa Musa Aadan Isaaq oo kaasoo waxay magaalada Raamo, gaar ahaan Bulaal Suqaan.
muuse aadan isaaq haye
Masha Allah, barnaamijku haddii aan u guda galo, eh, sanacadda Raila waxba uma dhimayso, aan leeyahay. Madax tuurkii lagu qaaday Ruto.
mhm
Eh, dadka shacabku waa xorriyada, akhtiyaar baa ay leeyihiin.
aad iyo aad Waxay ku faraxsan yihiin haddii loo keeno, waa u sacbinayaan.
mhm
Waxay ka xun yihiin haddii loo keeno, waa ka xumaanayaan. Ee, kori dhagax lagu tuurayo, lagu wayna ma.
haye
Alafu Ruto waa isaga horta waddan roosabaa u wada.
mhm
meel ugu soo dhawo waxaa muujiya isagoo gaarmukoondhala saara amiana isagoo gaarmukoondhala cabaara dadkaba gaarmukoondhala dhaawaxayo mhm
marka twenty twenty one ama twenty twenty two dadka horumar heer sare ay rabaan mooge in gaarmukoondhala wax lagu dhex jiido mhm
ma rabaan waa ka xun yihiin alafu dhibka asagaa isu keenay mooge wax shicibka u keeno ilaahay abuurmala asagaa shicibka hoosisiida u wado raila wax xumaan oo hoose dhaco ugu mana mala laakiin raila waxaa ku haboon meesha asaga abu ah wadankaas inaa baxmaro oo berigi ka bixiyo waxaas waxaan igu dhacay maaha waa waxay shicibka shicibkana inay sidiidaa ku dhaqdaan kuma fiicna sababu raila asaga laftiisu ahaa way ku fiican tahay inaad wadanka ruto maro ka kaambeyn garayso nin walba meeshaas raba inaad maro kaambeyn garaysaa okay in dadka la rabsay maaha laakiin ruto dhibaatadaas kuwa asaga isu wada ma dadku ma wadaane railana wax ka soo gaara male aan leeyahay waqtiyada weynan badan maasha allah aad baad mahadsan tahay muuse aadan isaaq si qurux badan fikirkiisa aragtiisa uga dhiibtay waa mahadsan tahay saaxiib magacaaga soo dhowow
macaan gaarisa yah
kuro macaan gaarisa walaal magacaaga
kuro macaan gaarisa dee kusoo dhawow microfo eh, waxaa la jira kusoo dhawow telefoonka waa ka fogtaa telefoonkaada waxaa ku dhawaaya haye isha magacaaga marka
maxamed maxamed haye
gaarisa gaarisa hadlaya soo dhowow maxamedow
alxamdulilah ku qaasi kara ma fiican maxamed iska gaabi aaladda naga dhegeysanaysa ka qayb qaada barnaamijka waa tahay maxamed uu mashquulsan yahay waa ka raaligelinaya saaxiibkaasi fadlan waxaan ka leeyahay raadiyaha iska gaabi kadibna soo wac walaalka xigaha qadka telefoonka ku jira walaal soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu ibraahim nairobi ibraahim soo dhowow saaxiib
Eh, markaas fikradeeda ka dhiibta waxaa waaye em, sideedaba maaragtay shanta carabi ilka isku dhow way isgaaraan ma fahamtay sax
marka hadda eh, arrimaha ku dhacay macnaha wax oo ka dambeeya ma ahan raila odinga waa wax shacabka ay rabaashahooda ee wax walba ay ku sameynayaan ma fahanta laakiin ibraahimow maxay u dhibaysaa sumcadda iyo magaca eh, nyanza ileen halkaasi waxaa mar walba looga cabsi qabaa in dhibaato iyo rabshado ay ka dhacaan waxaa kaga sii horreeyey jim wanjiki in asagana ba- dhibaatadii ay soo gaartay la dhagaxeeyey uu kasoo tegay halkaasi madaxweynaha kuxug- ku-xigeenka ku xugay marka maxaa halkaasi eh, magaca iyo sumcadda markaas asaga uu- uu ku leeyahay raila odinga oo ileen asaga halka way ka dambeeyaan
Eh, taasi waa wax wax u dhimi karo laakiin hadduu asiga uu ka hadlo maaragta ayaa haboon inuu ka hadlo dhao waxaasi wax ani kusaya maahan shacabka waa shacab nin walba ay rabaan inay taageerayaan nin walba ay rabinaysa maaragta taageeradooda kala naqanayaan waxaas inuu hadduu ku dhawaaqo wax wax u dhibaya hataa hab yaraatee ma jirto ma fahan marka madaxweyneyaasha adduunka trumpkii dhici jiray ama hataa maaragta meel walba loogu mudaaharaadi jira marka dadna dad way taageerayaan dadna dad maaragta way ka leexan karaan oo waxay leeyihin kalsoonida way kala naqan karaan marka wax eh, hab yaraata u dhimayso ma jiro Een, eh, ibraahim iyadoo doorashada la gaarin hadday dhagax tuur bilaabato hadhow maxaa dhici marka doorashada bilaabato marka may taasi waxa waaye taasi waxa wadankii shacabka uma roona taasi wadankii shacabka uma roona wax walbana maaragtay shacabka waxaa fiican inay maaragtay qofkaysa rabin maalinka kuurada iyo maalinka maaragtay een, codbixinta ay ku fiican tahay waxaasi inay maaragtay qofkay rabaan ay doortaan laakiin shacab muwaadinka waa muwaadin meel walba uu uu tago waa in la soo dhaweeyaa ma fahanti aad iyo aad marka waxaan dhahayaa tan arrimaha hadda khuseeya wax hadda asi oo oo oo shaqo iyo ma wax uu ku leeyahay ma ahan Mhm.
madax een, taasina inuu ka hadlana way iska habboon tahay hadduu ka hadlina waa ka hadlaya hadduu ka hadlina inuu ka hadlaya annaga ahaan shacab aan aan aan codsanayna raila odinga inuu dhaho waxaasi wax ay khuseeya ma ahan mana ay khuseeyo uu ka hadlay isaga raila shalay uuna eh, wuxuu dhahay arrintaas anigu faraha ma kula jiri Mhm.
aad iyo aad aad waad mahadsan tahay saaxiib ibraahim waa mahadsan tahay ogaaskaasi nairobi iga soo wacay walaal qadka telefoonkaad ku jirtaa soo dhawow
walaal xaliimo xuseen magaalada wajeer xaliim xuseen haye xaliim xuseeney
walaal horta ruuta saa kulka hore digniin la sii sax
qof digniin la siinaya diye asaaba meel ku dhacdhacay sooma haye
shacab caraysanaas asaaba u gale Mhm.
doorashadan sideeda barnaamijkan da- shacabka aad ay bu caraysan yihiin Mhm.
raylana wax kasoo gaaraa male sumcadiisii sharaftiisii ma unku baaba-aysa Mhm.
ruuta waasaa dhibkiis gelayaan leeyahay aad iyo aad
waakaas walaal saasaan kuleeya in badan oo ku salaam shukran aad baad mahadsan tahay xaliimo gabadhaasi waa mahadsan tahay Eh, xaliimo xuseen xigaha kale qadka telefoonka soo dhaw walaal magacaaga cafwan cafwan saaxiib magacaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه يتفضل هو سعيد عبد الله كنت وزير عمريكا واحد.
soo dhawo siciid cabdulaahi هذا هو القلب كلام الدين ولا قلب.
mhm
حتى حالة بقى لحظة البوم ايش اللي استعلوا قلب.
sax
من كان راح يمتهن mhm من عمر اول دكتور.
sax
من دولتي اصحاها وحاجات كده مع اول بحيا بمعارض النقد.
mhm لما بليس كاني وحي ايش لما اتكلم ترى mhm كردون لما كردون قاعد يقول ان الناس كان بلا كاسو جاري انا من بليس كده انا كده انا لو قلت mhm
أنا نلقى ساعات مرة الحق إلي هاي من واد أسي هاي نسي لو ودا هاي فبقى وحنا كاسو جرى هنس أحوا كير على بعض بس عندها نفس mhm كتير إلى إلى مركان نار تمدى عم بريح وطاو حمدي كرا لصلاة هاي لا كويلين mhm
فلصلاة هلا قوي يا رب ترى mhm نسي لو ودي قال كتير mhm تمدى هاي لا عمله دنجا ندها كان عبد ما كاسو جرى كتملها هاي لا لا يحمسورن بلا غير عارف هاي خطوة تمت mhm marka dhegeystayaal qaar barnaamijka caawi moodaan ay leeyihiin raila dhagax fur raila dhagax masuurin dhalinyaro cadaysaa dhagax fur laakiin hadii haba ku meelinayso marka ninkan ruuta aan waxaan leeyahay siyaasadda meel kasta waa tegi kartaa olole meel kasta kasoo jeedan kartaa balse aanas dowladda udhow miglaataan leeyahay aad iyo aad wabilahi tawfiiqtaas aad baad mahadsan tahay saaxiibkaas uu mahadsan yahay siciid cabdulaahi dhanka wajer iga soo baxay higaha kale qadka telefoonkan siinayaa ee goor dhowna een, dhegeystayaasha waxaan wada dhegeysan doonaa war wixii dalkii dibadda inaga soo gaaray tobanka barqinimo faaduma laki mawlid maxamed shuuriye walaal magacaaga soo dhawow
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام المشرف وجير مصطفى وجير سو dhawow
الحمد لله وجير انا شاعر الحمد لله mhm
هدي انا اقول لحظه انا اقول ان بكامين ده aha
ان هورتا ما شاء الله هورتا لبقى دي نعبه واحد بقى في دايره ملا mhm
هاي بقى كامبين واي مو aha
نور بنسيب كيف تقاله mhm
kii la dhexeeyeen waxaa dhici karta meesha lagu dhexeeyey inay toban dhagaxyeen oo boqolaal uu ka helay marka wax hadda oo Raila hadda loo loogu eedeynaana ma balho waa iska shacbigu iska caraysan waay marka nin walba nasiibkiisa qabaa nin walba markaan meesha uu taag wixii nasiibkiisa ayuu ka qaadaa laakiin waxaa hadda nin loogu cadana inay hayn baan u malayna aada iyo aad
marka waa mu campaign nin walba nasiibkiisa waxaa iska sugo aad baad umahadsantahay saaxib dhegeystaasi mustafa wax wax dhibba aan soo qaban aad baad umahadsantahay mustafa wamaasanya mustafa dhegeysan intaan warkii faaduma aan ku wareejin dhegeysana soo qabta mid ka mid ah dhegeysa war farxad leh airtel ayaa markaasi ku keentay adeega eh, xowli aad u socdo markaasi ah foji airtel haatan waxaa markaasi ku sii xoojinaya adeegyada foji oo aad markaasi ka helaysa ismaamullada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaasi ku siinaya adeegyada dhegeystayaal waa mid markaasi fudud oo si wanaagsan qofka u isticmaali karo haddaad muuqaal ka daawato youtube-ka ma ahan mid markaasi go-ayo ama is- istaagayo haddaad wax markaasi ka dhegeysanayso sidoo kale ku ku dhibaya ma ahan waayo maba ahan mid culays ah dhegeyste maantaba ku biir qadka telefoonka casriga ee airtel oo tag laanta kugu dhow ee airtel soona qabso ee lafta airtel oo foji ah xasuusno waxaa markaas laga doonayaa inaad markaas la timid kaarka aqoonsiga markaad tegayso dukaanka airtel in- maada- internetka airtel ee foji wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad daawato waxyaaba badan oo adiga markaasi ku xiisa geliya oo aad danaynayso sida inaad markaasi ka daawato xirfadaha oo aad ka barato wax waliba aad jeceshahay sidoo kalena caruurta inay markaas casharada laylaga casharada iskuulada lagu soo digo kuwa dugsiga iyo kuwa marka iskuulka inaad uga muraajicin karto wax waliba casharadooda qaabka internetka dhegeysan waa waa qad markaasi xawa- xawaarihiisu aad u sarreeyo aad u si xowli ah ku socdo dhegeystayaal oo maantaba shirkada markaasi saf- waa shirkada airtel ay ku fududaysay duunaha meel waliba dhegeystayaal ee guud ahaan wadanka ama ismaamullada kala duwan ee dalka qof waliba foji oo casri uu ku helay dhegeystayaal maantaba eh, orod booqo halkaasi oo gaar sidoo kale soo qaada labta ama kaarka eh, qadka airtel ama foji dhegeystayaal mid xawaarihiisu uu aad u sarreeyo dhegeystayaal waa tahay dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay hogaanka laakiin inta dhegeystayaashan qaadka fursad aan u siinin wicitaanada ah laakiin marka hore ii ogolaa dhegeystayaal inaan soo qabto mid ka mid ah adeega adeegyada kala duwan ee shirkada is- ee shirkadaha iyo weliba ee bangiga k c b Eh, bangiga k c b ayaa markaasi garab taagan macaamiisha sidoo kale in la kubciyo ganacsigooda bal ka waran dhegeysa qofkaad adiga eh, agtiisa aada joogto oo markaasi aad rabto inuu ku xaqiijiyo wax waliba waxaa dabcan laga yaabaa in aad markaasi qofku kugu weynaado haddii uu garab kaa siiyo oo macaamiil fara badan iyo sidoo kale dhaqaale fara badan uu ku- kugu soo kobciyo ama sidoo kale uu kugu uu kugu soo daro ganacsigaada maxaa marka dhacayaa halaya qofkaas inaasan hilmaamin weliga ilan garab buu ku siiyey waxala qaar oo gaara gara qabtay haddaba dhegeysta bangiga k c b ayaa saaxiibka halkaad joogta islamarkaana xaqiijinayo inuu ganacsigaada heerkaad doonayso uu kaa gaarsiinayo k c b bank wuxuu leeyahay in in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laan guud ahaan dalka waxaaba intaasi eh, ka- ka- kaga sii daran in wax waliba uu sidoo kale meeshaad joogta aad uga heli karto kuna tegi karto laamo kala duwan oo fog fog meelo fog inaasan u aadeynin waxaa ka mid sida dalalka kenya ruanda burundi tanzania south sudan etoobiya bangiga k c b waxa uu leeyahay adeegyada kala duwan sida maal- maalgelinta xoolaha hagbadda maalgelinta ganacsiga adeegyada hagbadda ama yuutada waxaa qofku kaga faa'iidsan karaa dad iskugu imaada oo sidoo kale waxooda isku darsan iyo maalgelin xoogan ay doonayaan tiradoodana inta u dhexeysa shan qof ilaa iyo konton qof waxaana fursad markaas u helayaan inay helayaan ilaa iyo labo- laba boqol iyo konton milyan oo qof ah, maalgelin ah muddo lix sana ayay sidoo kale ku bixin karaan lacagahaasi bulshada soomaaliyeed waa kuwa markaas isticmaala hanaanka ayuutada adeegan ayaa markaas noqonaya mid ay si weyn oga faa'iidi karayaan bangiga wuxuu leeyahay adeega k c b sahal bank waa qayb markaasi ka mid ah bangiyada k c b oo ah adeeg waafaqsan shareecada islaamka waxaa waa hanaan markaasoo keliya sha- markaasi ka shaqeynaya kobaca dhaqaalaha ma kaaga shaqeyn karo kobaca dhaqaalaha balse kugu hogaamin karo wadada saxda ah oo markaasi heer sare kaga gan- kaga gaarsiin kara dhaqaalahaada waxa uuna markaasi ku siinaya adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg markaasi g- gaar u ah muslimiinta si ay uga faa'iidaystaan maanta oo ka dhegeysta kaga faa'iidayso adeegyada k c b oo tag laanta kugu dhow ee bangiga dhammaan laamaha kala duwan ee bangiga ayaa markaasi ka heli karaan adeegyada kala duwan ee k c b sahal banking dhegeyste ma tahay ganacsade macaamiil ah oo sidoo kale k c b bal waxaad noo sheegtaa siduu bangiga k c b uu ku caawiyey adiga iyo ganacsigaada wixii macluumaada dheeraada faahfaahin ah markaasi kala xiriir k c b eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama lambarka eber lambarka whatsappka sidoo kale oad ugu diri karta waa eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddobo ama boqol laanta kugu dhow ee bangiga k c b k c b waa saaxiibka bangiga dhegeystayaal maanta oo kaga faiso fursadda shirkada ay ku keentay bangiga si si markaasi aad uga fayaysto waxyaala ka- markaasi qabyo ka ah waxyaala markaasi aad u baahneed inay aad dhamaystirto waxaa markaasi kuu dhamaystiraya bangiga k c b dhegeystayaal aan kuugu sii diro shirkadda safaricom iidana markaasi waxay iminkan fursad u haysaa sidoo kalena ay leedahay macaamiisheeda inay kaga faa'iidaysan karaan qadka markaasi xabaarihiiska aad ku sarreeya ee star five four four hash ama qadka eh, xidig shan afar afar af waa xidig afar waa xidig shan afar afar afar gees dunida way tallaabsatay oo waxaa markaas rajooda dunia casri ah adeega internetka waxa uu noqday mid markaasi mar aan laga maarmi karin mar weliba waayo waxaad markaas kaga faa'iidaysan kartaa adeegyada kala duwan markaad haysato internet waxaad helaysaa ade- adeega dowladda sida inaad markaasi codsashada baasaboorka leysinka darawalnimada iyo waxa la midka wax weliba markaas adiga qaas ku ah wax markaas adiga aad danaynayso wax markaas aad jeceshahay oo markaas kaaga xiran qadka waxaa markaas kuu fudaysay kuuna suurtagelisay shirkada isgaarsiinta safaricom maantaba waxaan ku leenahay booqo oo halkaasi gaaro oo markaas gaar oo star five four four hash qarac dhegeyste ma leedahay telefoon casri ah internet ma isticmaashaa waxaan anigana markaas ku leenahay orod booqo shabakada star f m w w w star f m co k e barnaamijka iminkan ama barnaamijka shalay hogaanka arrimaha qoyska waxaa sidoo kale ka heli kartaa dhankaasi website-ka idaacadda adigoo markaasi booqanaya dhegeystayaal waxaa sidoo kale heli kartaa warar sugan warar markaas xaqiiqda ah iyo weliba youtube youtube-yarada waxaana markaas adiga kaaga xiran inaad ka daawan karto muuqaalo diini ah wax weliba adiga markaas wax ku ool- wax ool ku ah wax ku ool ku ah wax badan markaas adiga noloshaada ka bedeli kara dhegeysta waad haysataa oo maanta fursadan waad heli kartaa ee shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ay kugu talagashay star five four four hash dhegeyso hadda maantaba ee safaricom waxay markaas kulada ka faa'iidaysay adeega internetka si aad u hesho waxba badan oo aad u baahnayd wax badan markaasi qabyo ka ahayd waxyaalo badan markaasi aad in- ku jahwararsaneed waxyaala badan markaasi lacagta kaaga cunayay internetka laakiin iminta- iminkan internet tayadiisa wanaagsan internet markaas xawaarihiisa heerka sare uu yahay internet markaas qiimihiisu aad u jaban yahay internet markaas afar iyo labaatanka saacaad isticmaali karto saacado weliba adig kugu xiran tahay ayaa markaas shirkada safaricom ay kuu keento qof weliba oo kamid ah macaamiisha safaricom waxay markaas kaga faa'iidaysan karaan adeegyada- adeegyada internetka xirfadaha cusub oo markaas qofku ka baran kara sida markaas hablaha inay ka bartaan cunakarinta iyo sidoo kale harqaanka iyo sidoo kale cilaansaarka haddii markaas in badan duq uu markaas kaa cajisay oo aad maqli jirtay duq iskada uu kuleeyahay cumud- ha igu talagelin casha ha igu talagelin qurac wuxuu kuleeyahay gaas baa xaalahaas ay igu dhaceen oo meelahaas aan markaa caani oo keliya iska cabaaya dabcan waxaan kuleeyahay dib iskugu noqo oo dib iskugu laabo oo jikada ku laabo oo gacantaada fiiri meel ay wax ka qaldan yihiin Haddii ninka- gabadha waxaa laga doonayaa mar waliba inay ninkeeda iska saxdo oo ninka markaas ay hagaajiso oo cunno wacan oo qurux badan oo fiican oo macaan badan ninka waa inuu markaas aad gacantaada bartaa laakiin iska daa waxyaalaha qaar oo aad- aad- aad walaalaaqaysaan oo inaa markaas wax ka barata qaybta youtube-ka star five four four hash dhegeysta fursadaasi waa ayadana suurtagal oo qofku wuxuu kaga faa'iidaysan karaa maanta oo qabso telefoonka casriga ah, kadibna youtube-ka ka gal oo wax waliba halkaasi ka baro Ah, dhegeyste bal ka waran dhegeyste adigoo telefoonkaada gacanta ku haysto ayaad wax wal- war waliba dhammaystiran ah, dunida iyo daafaheeda halkaasi kala socon kartaa telefoonkaada adigoo markaasi shakhsi u baahneen faadimo aad u baahneen yuusuf aad u baahneen waxaa sidoo kale u baahneen mawliid adiga halkaas wax walba kala socon kartaa laakiin wararkii waxyaalaha qaar barnaamijyada waa nagala socon kartaa qaybta weliba uh, internetka kala socon kartaa adigoo adeegsanaya star five four four hash waana qaybta markaasi in- internetka dhegeysta safaricom waxay ku leedahay eh, haddii aad labaatan shilin oo internet aad gadato ama iibsato waxaa dabcan suurtagal ah inaad markaas ay ku siinayso one g b oo one hour ah waa hal saac oo markaas qof wax walba uu ku saa- uu ku daawan karo sidoo kale uu kusoo dejisan karo sidoo kale wax uu kaga baran karo sidoo kale wax badan uu kaga fahmi karo waa hal saac oo labaatan shilin aad qaadato one g b lagu siinayo marnaba aa kaa istaagayna dhegeysta bal ka waran dhegeyste adigoo markaasi howlahaas oo dhan aad haysato haddana aad isciidayso ka waran internetka shirkadda safaricom ka faa'iidayso oo isgaarsiinta waa shay muhiim ah ma jeceshahay inaad muxaadaro gabeeyo waxyaaba kala duwan oo markaas inaad aad ka heshid ama ka daawatid internetka waxaasoo dhan fursadda safaricom waxay ku leedahay isbuucii ama sidoo kale maalintii ama bishii ayaa qofku uu kaga faa'iidaysan karaa dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka soo gaaray dhegeystayaal aad ku mahadsantihiin sida quruxda badan aad mar walba noo dhegeysanaysaan oo la socotaan dhegeystayaal iyadoo saaka barnaamijka diiraddan ku saaranay qalaasihii dhibaatadii markaasi ka dhacday kondole ee countiga kisumu halkaas ay ku xoogan yihiin taageerayaasha madax- eh, ra'iisul wasaarihii hore dalka raila odinga halkaasoo madaxweynaha dhibaato ku-xigeenka dhibaato ay kasoo gaartay laakiin waxaa markaasi leeyahay dabcan arrintan faragelinta dabcan arrinta dhibaato sida u keeni kartaa raila odinga sumcadiisa isagoo imikan uu doonayo in kenyaanka dhammaan uu isu keeno azimiyo lo umoja ula baxay haddaba azimio la omojada maxay macno markaas u keenaysaa dhammaan inuu kenyaanka isku keena halka kisumuna ay weliba qayli iyo bo- iyo qallaaso ay halkaas ka wadaan booqashada madaxweyne ku-xigeenka ololihiisa siyaasadda halkaas u geeyey uu dhibaato u kala kulmay haddaba sidoo isku qabansiin karaa raila odinga iyo weliba xisbi ajendihiisa ee azimio la omoja halka uu kasoo jeedana weli inay dhibaatay rabshada ee dadka markaas ay ku hayaan qadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka barqa wanaagsan soo dhawo magacaaga وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعليكم صاحب بروان محمد عالم ويه محمد آدم سودا وقس
هذه والله سلام على مقرز شكرا
adeer horta halkan wuxuu yaala horta waxa waxa dhagax tuuraya kolley ba nimankan siyaasiyiinka ma aha so shicibka waa magaras aada iyo aad
asiga haddee kolleyba aniga hebel meeshan hebel baan rabaa rayla rabaa ama hebel baan rabaa ruto meesha maxaa keenay waay waxa maarata meesha yaala magaras Mhm.
horta waa siyaasadeeda waa siyaasadii maaragtay northern oo meesha nagu dhigtay Mhm.
waxaa jeclaan laha inay nagu bilaabo maxaa yeele ilmaha mogta hadii aabahooda dhagax tuur bilaabo Mhm.
ilmahan mogta waa ka daran yahay magarani haye dadkan waa dadka odayaalka ah oo maarata dadka hogaam dalka hogaamin lahay oo maaragtay laga rabo oo magara Mhm.
haddii ayaga dhagaxtuur hadda bilaabaan marta waa hudayashaa jirta magara Mhm.
waxaa kaloo jira haddana nimankan eh, odaygan nin walba meel buu maaragtay oo horseed nin walba meel buu horseed u yahay mogta Mhm.
nin walba meel buu u badan yahay magarani aada iyo aad
marka adina berri meesha lagaga badan yahay haddana dee baa dhib baa kaaga imaan kara mogta Mhm.
marka waxaan dhihi lahaa dee odaygan waxaan leeyahay dee ruto meel baa maarata isagana dadkiis ku badan yahay maarata raila meel baa dadkiis badan yahay Mhm.
Eh, eh, dhib baa ugu imaan kara horta dhib baa ugu imaan kara haddaad leedahay Mhm.
dhib baa ugu imaan karaa magar maxaa waxaa ugu imaan karaa Mhm.
waxaa ugu imaan karaa ninkan meel baa loogu badan yahay nin walba meel buu maarata hoog ku leeyahay meesha asaga hoog ku leeyahay berri aada Mhm.
hurbaas u yahay nin madaxaada horta inay mar meel walba tago ku baa kambe- kambeeno oo hurbaas u yahay nin mucaadinka kenyaanka magar Mhm.
halkaa meesha waxaa la asagana berri dhib baa ugu imaan kara dhib haddii ma dhib baa ugu imaan karta leeyahay dhib baa ugu imaan kara oo re- odagaa rayla oo leeyahay magarat maxaa yeelay meeshii looga badnaa uma isaga haddii nu meesha meesha anaa kaaga badana dhagaxa shicibkayga kusha- kus- kusoo dhagaxayna hadee noqoto Mhm.
berri adigana meel baa laaga badan meesha adiga maaragtay oo ninka rayla oo dadka xisbigiisa oo ku badan yahay oo Ra- ruto ku badan yahay Mhm.
Ra- uhuru rayla haddaad aada Mhm.
asagana dhibkan oo kala qabsin kara maogtahay aada waad mahadsantay maxamed aadan marka aniga waxaan dhihi lahaa sh- arrintaan raaligelin inay ka- inay ka- adiga ma ana inkastoo asagu dhahay laakiin eh, inay fa- si fiican u faayaa ka fiican aada waad mahadsantahay maxamed aadan dhankaasi raami iga soo cumaasan yahay dhegeystayaasi xigaha kale khadka telefoonka walaal soo dhow magacaaga wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu codkaana sar u qadfaa saaxiib axmed maxaan kugu daraa axmed cabdi soo dhowo
adiga waa sheekadan wax uga imaanaya ma laha adiga ma garas haye
adiguna shaqada kuma laha hawshaan laakiin hadda axmedow raila wuxuu wadaa azmiyo la umoja in kenyaanka lasu keenayo halka kisumuna dhibaato ay weli ay ka taagan tahay dadka halka taga ee dhagax tuur ay ku sameynayaan marka sidee is- uu isku qabansiin karaa raila
yiri Mhm.
ma waa runta laazim ummadda wuu wadaa waa midaynta ummadda labi labada kun sideed iyo tobanka ilaa hadda asagay madaxweynuhu arrintaasi soo waday ma garas aada iyo aad
ruutana wuxuu marka arrinta isagu wuxuu isku qabansiin karaa ruutu asagaa iska sheegtay raylaa ka dambeeya asagaa sheegtay Mhm.
soo ma garanaysa Mhm.
waxa weeye marka labadii kun iyo sideed iyo tobanka ilaa hadda madaxweynaha iyo baaba waxay raadinayaan sidii dadka waddanka u midayn lahaayeen Mhm.
ruutana wuxuu raadinayaa siduu waddanka u kala tegi lahaa Mhm.
marka arrinta asagaa sheegtaye macnaha waxay isu qabanaysaa baaba ilaa labadii kun iyo sideed iyo tobanka arrinta uu ku taagnaa uu ku taagay Mhm.
arrintaana shaqo kuma ulaala ruutaa sheegta oo yidhi macnaha baabaa ka dambeeya unbuu ku hayaa ma garan Mhm.
marka waxa weyan taana waxaad ku ogaanaysaa afhayeenkii booliska wuxuu yidhi arrinta waxa waaye uska ay dhigatir uu yidhi macnaha arrimihiina digniinta aan siinay arrintuna kuma saabsan uu yidhi macnaha cambayn ee waxay ku saabsan tahay waa dhallinyaro xaraysanoo ninkan meel walba musuq maasuq iyo qarash buu bixinahayaa qaybna wuu siiye qaybna waa u diiday halkaas arrinta ka haysataa marka meelaysa arrinta ka jirayuusa u dhigin aada iyo aad aabba baaba wuxuu wadaa midaynta waddanka ilaa labada kun iyo sideed iyo tobankiina wuu soo waday barnaamijkii aada iyo aad marka yuusuf ow arrintu waa sidaas wax dhimid iska dhaafe baaba hadduu maanta adu waxaa ka hadlaysaa meesha madaxweyne ku-xigeenka uu ka soo jeedaa tiriye war hadduu kabsaree tagaan ku yidhi oscar suubi joogo Mhm.
kabsareed hadduu tago waa lagu soo dhaweynaa Mhm.
marka waxa weeyaan eh, ruuto iyo gruubkiisu ruuto waxa weeyaan sidiisaba maa nin aad iyo aad u raadinahaya waa nin aad baawargariid u ah waa waa nin raadinahaya inuu awoodda mar ku boodo Mhm.
marka intaa keliya oo cad ruuto qof walbana waa ogyahay kayaanka waa ogyihiin ummadda waa ogtahay dadka waa ogyihiin Mhm.
marka afka hadduu ka yidhaahdo booliskii iyo macnaha ciidamadii iyo macnaha dowladdii baa dowladdana inuu qudheegnilaalo waay dowladdu ka tirsan yahay constitutionku ka tirsan yahay waa inuu u dhug nuglaado wixii loo sheego uu maqlaa marka haddii marka uu dadkii oo dhan intuu iska dhigatirayo baabaa ka dambeeyo oo reelaa ka dambeeyo oo waxaas waxba soo kordhin mayso aada iyo aad marka waxa weeyaan wax rayla shaqo uu ku leeyahay shalan ugu hadla waad maqlayseen wax shaqo uu ku leeyahay ma laha wax shaqaa uu ka soo gaarayana ma laha maantana uu kambaani buu joogaa dagaalka bishana wuxuu macnaha imaanhaya xataa wuxuu ka casuumay ayadoon caleemasaar ahayn macnaha ku dhawaaqistiisa madaxweynenimada shan madaxweyne afrikaana imaanaysa ayaa marka niyow meesha alaa- qorax alaaxal laguma qarin karee yaan layska qaqaylin ma garan aad ad umahadsan tahay axmed cabdi nairobi waa sidaas shukran aad u mahadsan yahay saaxiibkaasi dhegeystahaasi qadka telefoonka u dambeeya uu ku mahadsan yahay siduu quruxda badan fikirkiisa aragtidiisa uga qayb qaatay waana uga mahadcelinaya saaxiibkaasi dhegeystayaal aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana shirkadda airtel four g xawaare markaasi aada u sarreeya xawaare markaasi qofka oo meeshuu doono oo meel meel walba uu joogo sidoo kale uu kaga faaideysan karo waa farxad waa war farxad leh airtel ayaa markaasi ku keentay adeega xawliga dheer ee qadka four g airtel haatan wuxuu markaasi sii xoojinaya adeegyada four g oo aad markaasi ka helaysa ismaamullada kala duwan ee dalka adeega four g wuxuu markaasi ku siinaya adeegyada dhegeystay waa mid fudud oo si weyn si wanaagsan ood qofku u isticmaali karto haddaad muuqaal ka daawanayso youtube-ka ma ahan mid markaasi kaa go-ayo ama istaagayo haddaad wax markaasi soo dejisanayso sidoo kale kaama dhib- kaama debaayo ama sidoo kale kaama halaabayo waayo maba ahan mid markaasi culays ah ila waa qad markaasi xawligiisa xabaarihiisu aad u sarreeya oo foji ah dhegeysta maanta ba ku biiri qadka telefoonka waa qadka telefoonka casriga ama qadka te- telefoonka casriga ee airtel oo tiglaanta kugu dhow ee airtel soona qabso lafta airtel ee four g xasuusnow waxaa markaasi lagaa doonaya inaad la timid kaarka aqoonsiga markaad tegayso ka- eh, dukaamada airtel internetka airtel waa four g ee four g wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad daawato waxyaabo badan waxaana markaasi aan hakad kaa gelinin waxaa markaasi aan mashquul ama carir network aan ku keenaynin xasuusnow haddaba shirkadda waxay markaasi kaa dhisaysaa oo leedahay anaga meel meel walba aad tagto meel walba aad joogto waxaa markaasi ay qadkaada uu noqonaya mid markaasi waafi ah sida inaad markaasi ka daawato xirfadaha oo ka- wax badan aad ka barato sidoo kale waa inaad markaasi caruurtaada wax badan uga maraajiciso ama cashirada layliga aad uga baran karayso cashiradooda ardayda ama iskuulada meel walba dugsiyada caruurta maantaba qadkan airtel kaga faaideyso ee four g dhegeysta barnaamijka waxaa soo saaray la socodsiin anigoo ah yuusuf bakadaad ku mahadsantiin sida qurux badan fikirkiina artida nooga dhibateen dhegeysta dhiibsada aad mar walba isku taxluujisaan inaad ka qayb qaadataan fikirkiina saliimka ah dadka kale aad la wadaagtaan dhegeystayaal aad baad umasantiin sida quruxda badan aad sidoo kale u fahansantiin siyaasadda iyo sida u rogrogaysaan waana iniga mahadcelinaya waxaan filayaa in markaasi dadka gobolka qibri ee aada u fahmeen siyaasadda la mararka qaarna waxaa lagu xantaan leeyahay war dadka reer gaarisa dadka reer wajeer dadka reer mandheera kuwa markaasi sielo ah, kuwa markaasi een, eh, m- m- meel walba naga dhegeysta soomaalida ama waxaa leeyahay waxay markaasi iminkan gorfeeyaan siya- eh, arrimaha siyaasadda shukran waad mahadsantiin saaxib waa la doonaya waa inaad markaas la mid noqotaan kuwa kale oo siyaasadda siday u nugayaan inaad adigan u nugto maxamed aadan oo markaas wajeer naga soo wuxuu mahadsan yahay maxamed aadan xuseen oo dhanka gaarisa oo gaarso naga soo wacay barnaamijkii dhegeystiyi hore noogu daafuray Ma- iyo nuur cusmaan waa nuur ismaaciil raalli ahaade oo asan laga dheeraa iyo maxamed eh, mm m shabbaax dhanka saanguri ducaale mombaaso wuu mahadsan yahay yuusuf samow madogaash wuu mahadsan yahay axmed cali wuu mahadsan yahay raamu yuusuf waa axmed asagana nairobi wuu mahadsan yahay muuse aadan isaaq raamu wuu mahadsan yahay maxamud gaariso qadka ay ka gao telefoonkaasi dhegeystahaasi inkastoo raadiyaha uu ku dheeraa wuu ku mahadsan yahay laakiin sida qurux badan iskuday uu wanaagsan uu sameeyey iyo sidoo kale dhegeystaha asagana lagu magacaabo ee naga soo wacay ibraahim maxamed ee nairobi iyo sidoo kale xaliimo xuseen gabadh ugu horreysay barnaamij ka qayb qaata arrimaha siyaasadda uga mahadcelina dhanka wajeer ay ku sugantay iyo sidoo kale saciid cabdulahi wajeer mustafa wajeer uu mahadsan yihiin maxamed aadan mandheera iyo sidoo kale axmed cabdi dhegeystay ugu dambeeya hadda dhegeystaha ka qayb qaata fikirkiisa arrintii saliimka dhammaan ay ka wada dhiibteen anagana waxaa leeyahay shukran shakuura shukran jaziila meel walba joogtaan shukran waa mahadsantihiin waxaynu ballana haddii ay bahraali ka noqdo maalinta isniinta soo socota biidn illahi tacaala anagoo markaas isku xiiso hamuuna isku qabnaa ayaan dib iskugu soo laaban doonaa dhegeysan war farxad leh ayaan iska maqli doonaa intaas ka hore sidaasi nabadgelyo u diyaargaroo barnaamijkii xamdi guray iyo dhankaasi tanaad waxbarashada dhegeysta inta ka hore yuusuf bakad wuxuu leeyahay waad mahadsantiin sooma ahan